اصبر فإنك يا أسير شمس تدور لها الزهور متقدم رغم القيود ورائد رغم الصخور اصبر فإنك يا أسير شمس تدور asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu dhegeystayaal kusoo dhawaada shabakada islaamiga ah ee addacwada dot com waxaa idiinsoo gudbinaynaa muxaadarooyinkii silsilada ahaa ee la magac baxay halganka geeska afrika iyo fadiilatu sheekh cabdiraxmaan abyad muxaadarada waa muxaadaradii saddexaad waxaad ka dhegeysanaysaan shabakada islaamiga ah ee addacwa dot com dhegeysi wacan insha allah عمالتك السعير أنت الهمام تقود في سجن الخيانات الصقور أدري بأنك متعب لكنك الليث الهصور أدري بأنك منهك لكنك الأمل الكبير أدري بأنك واهن لكن ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كبير ومحاورة يعني مسافر كأهيد waxaynu niri markaynu ka sheekeynay taariikhda shiraaca geeska africa ama dagaalada hadda socdiy weligoodna socdiy waxaynu qaybin doonaa saddex qaybood wixii ka horeeyey alimaam axmed guray iyo alimaam axmed guray fatradiisii ama waqtigiisii ama wixii ka dambeeyey wixii ka horeeyey alimaam axmed guray oo yani maaragtay ma qabla alislaam wixii islaamka ka horeeyey ah iyo maaragtay allahu mustacaan islaamku markuu yimi ilaa axmed gure laga soo gaaray waxaan filayaa inaynu laba muxaadaro ama laba darsaan ka galnay intaasina nagaga filan tahay insha allahu tacaala khulaasada iyo gabagabadana waxaan oran karnaa waxaynu kala soo dhexbixi karaynaa saddex saddex arrimood arrin waxay tahay cadaawadda taariikhiga ah ee nimankan la yihahdo tigrayga iyo amxaaradu ay guud ahaan muslimiinta uhayaan iyo sidii ay dagaaladii salibiyada uga qayb qaateen iyo qodobka labaad oo ah gaar ahaan sida ay dadka muslimiinta ah ee geeska africa kula nool maaragtay cadaawad xun oo soo jireen maaragtay ay uga dhexaysay oo aynu sheegnay muddadii labada boqol iyo xogeyda ama labada qarni iyo ziyaadada ahayd ee labada imaare ee imaaratu ofat ama imaaratu ifat iyo imaaradii cadal ay maaragtay shaqaynayeen nimankaasi dagaalka xoog gale ee ay la galeen ay isku dayayeen inaan muslimiinta aanay waxba ogin jirin qodobka saddexaad aynu kala soo xebaxaynaa wuxuu yahay mar allaaliya marka ay muslimiintu kala tafaraarugsan yihiin in cadowgooduna xoogan yahay oo markaa dhibaato fara badan ay maaragtay haleelayso oo waxaynu aragnay siday ukala qaybqaybsanaayeen iyo mashaakilkii haystay iyo maaragtay allahu mustacaan waxay ka dhexleen inta aynaan marka gudagelin alimaam axmed gurey imaam axmed gurey wuxuu yimid fatro dadka muslimiinta ama wakti dadka muslimiinta aada ay ugu baahnaayeen qof qaa'id ah oo markaa dhibaatadan haysata ka badbaadiya oo maaragtay xal keena waxaynu soo marnay markaan andalus ka taarikeyneynay reer andalus iyagoo baaba'san in mar cabdiraxmaan adaakhir u yimi oo ka yimid maaragtay allahuma mustacaan caalam alislaamiga fog maaragta hadda bariga dhexe la yidhaahdo dabeedna u badbaadiyey oo isu keenay mar labaad ay kala furfurteenna waxaa niri cabdiraxmaan naasir baa isu keenay mar kale maaragtay ay kala furfurteenna waxaa niri nimankii la ohan jiray yani maaragtay duurkii islaamiga maqrib alcarabiga ka dhashay baa hagaajiyey sida u kala burbursanaayeen kitaabkan baan wax yar ka akrin doonaa marka u dulqaadanaysaan insha alla fatrada axmed guri ka horreysay sida dadka muslimiinta ahayd kitaabkan waxaa la yidhahdaa sifatu zamaan wuxuuse caan ku yahay futuux alxabash waa kitaab taariikh ah waa kitaabka jihaadka imaam axmed guray uu maaragtay ku dhan yahay taqriib uu ku dhan yahay waa kitaab ummadda soomaaliyeed aada uga sheekeynaya iyo muslimiinta bariga afrika kula noolba jihaadkoodii iyo say gaaladoola dagaalami jireen laakin macnasiisa aynaan aqoonin aynaan ka warhaynin aynaanan la socnin laakiin maanta haddii alla ka dhigay kitaabkan wax fara badan baan ka akrin doonaa insha allahu tacala kitaabkan waxa iska leh nin sheekh ah oo asalkiisu yemani yahay oo la yihahdo shihaabuddin axmed ibn cabdilqaadir ibn salim ibn cuthmaan aljizani wuxuuna caan ku yahay carab faqiih saasuu maaragtay caan ku ahaa ninkaas sheekh ahi jihaadka axmed gurigu la socday oo maaragtay dagaalada uu ka qayb gelayay saa darteed waxaan uu sheegayo waa nin meesha taagnaa waa nin sheekh oo faqiiha oo muslim ah oo meesha taagnaa weeye saa darteed marka yani warkiisu war aad iyo aada lagu kalsoon yahay wey insha allahu tacala intii ka horeysay fatrada imaam xasgure balad u fiirta wuxuu leeyahay suldaan maxamed ayaa imaamada muslimiinta qabtay markaasuu jihaad u baxay kadib baa dabadeedna suldaankii la dilay waxaa dilay nin xididkiisa oo maxamed ibn abibakar la ohan jiray ibn maxfuuq wuxuuna u dilay inuu isagu maaragtay mamlakada dhulka qabsado ninkii waa dilay boqortooyadii uu qabsaday sanad buu hayay wa qutila huwa aydan isna waa la dilay yani maaragtay allahu mustacaan waxaa la dilay ibrahim ibn axmed nin la yidhaahdo oo maaragtay allahu mustacaan isna markaa boqortooyada muslimiinta qabtay saddex bilood isna waa la dilay waxaa dilay wasniy nin adoon u ahaa boqorku ninkaasi hore u dilay fadradaasina saddex bilood gaad ninka adoonka intuu isna dhulka haystay kadibna isagii baa la qabtay mansuur ibn maxamed nin la yihahdaa qabtay yani dayrac baana loo dhoofiyey waana la dilay mansuurkaasaana markaa khilaafadii qabtay mansuur ibn maxbuud waxaa la yahdaa imaaradii mansuur ibn maxfuud ibn maxamed ibn garaad aatish baa la ohan jiray ninkaas isaguna shan bilood buu hayay isna waa la dilay alxaasil yani maaragtay waxaana ka takhaluso isna dilay garaas abu nin la yihahdo kutub qaarkood waxay dhaheen garlaabsidon waxaa laga yaaba markaa ninkaan maaragtay allah mustacaan sheekhan maadaama uu carab yahay yaa laga yaabaa in yani ay kelmaadka qaarkood ka khaldamaan toddoba sano ninkaas haysta ninkaas nin wanaagsan buu ah sheikhu wuxuu leeyahay aqaama alxaqa wa xakam xaqii buu ninkaasi maaragtay istaajiyey wuuna xukumay وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر وراجب في رحمة الله والرياضي وقتل قطاع الطريق تكي وضوين كما رأيت قويد ما رأيت قوين شلين ولا ما رأيت واد ميلي وأبطل الخمور خمره وبادية واللعبة عيارتي والرقصة بالطرور تلبانة اللغو عيار وعمرت البلاد لركب عن مرمي وأحب الأسراف والفقهاء والفقراء والمشايخ جدت وناسنا ونكا في الشعلاء والسود وستي واستولى على ملكي وأصلح الرعية نكا في بغرطويتي سواها قاستي رعيلين وها قاشيه وكان سيدنا إمام المسلمين أحمد بن إبراهيم الغازي يومئذ ثالثا من تحت الجراد أتدون كان أتدون كان ونأتن أي أمرك أحمد قوية وكملها أتكتي تكملها dadka uu la tashado raaha soo wariyo marka ayaa ayuu dadka ula tashado in aad xaqle badan buu ayaa waxaan guray dadka ula tashado marka ku jeed garaadkii marka ninka soo jeeda talaaqintii hore ee maaragtay aala wala shmicii boqortooyada islaamka asalaam iska lahaa ninka madow kasoo jeeda oo markaa isagu amiirka guud kaga magacaaba kuwana waa imaarad hoos hoose amiirka guud ku magacaaban ayaa ninkii ka masayray dabadeedna wuxuu sheekhu leeyahy wajamaca calayhi aljumuuca min asoomaal jumuuc fara badan oo soomaaliya buu usu urursaday oo meel mufsidiin ah kuwa fasaxadiyaah oo qutaaca tariiq iyo kuwa duruqyada gooye ah waaxrabu lgaraad garaadkii bay la dagaalameen waqtataluu qitaalan shadiidan dagaal ba-an bay la galeen halkaasaa ninka odagaa wanaagsanaa lagu dilay sheekhu markaa wuxuu leeyahy kitaabka iska lihi waa la dilay ninkii odayaha garaadkaasi wadanhi baa lagu dilay calaa bilaadihi wa ciyaalihi isagoo dhulkiisii iyo carruurtiisii la jooga qad qutila shahiidan raximahullah intaa kadib waxaa markaas soo noqday markuu ninkaas suldaanka dhulkii qabsaday ilaa awal baa ninka xumaanta maaragtay baadiyey baa meesha laga saaray mar haddii laga saaray waxaa markaa meeshai qabsadeen nin xun maxaa marka dhacay wadahara qutaacu tariiq dadkii maaragtay wadooyinka gurin jiray baa markiiba soo baxay wadaharat ilkhumuur khamrigiibaa soo baxay وكان في زمانه يتعلق أهل دولته على المسافرين يؤذونهم dadka isaga cududa markaa u ahaa waxay ahaayeen kuwo maaragtay musaafiriinta u dhigta luqada hadda la isticmaalodaan isticmaallo isbaaraysta oo markaa maa dadka dhibaateeya wadahara lmunkar munkarkii baa muuqday walaa yuntaku axadun fi zamanihi min almadaalim qofna waxa weeye maaragtay waktigiisii dhibaato lagama celin jirin oo dulmi maaragtay allah mustacaan lagama korqaadi jirin وأنكروا عليه الأشراف والفقهاء والمشايخ في أفعاله dadkii wanaagsanaa ninkaa markaa afcaashiisii bay ku inkeen imaam axmed gure markuu ogaaday ninkii isagoo amiirkiisa ahaa in la dilay ninkan odagana uu yahay khaarijan cala alkitaabi wasuna nin kitaabka iyo sunnada ka baxay oo maaragtay muxaramaadkii u banbaxay oo munkarkii maaragtay allah mustacaan maaragtay saasiyey qiyaamku markaa waa baxay yani waxa weye maaragtay isagoo yan xoogay maaragtay ragihina ay la socdaan markaasu wuxuu bilaabay markaa ninka mursidka la dagaalamo alxaasil ninka mursidka ah yani waxa weye maaragtay isagu akhirkii waa heshiiyeen waxaana lagu heshiisiyey in imaam axmed gureyna uu noqdo amiir kana markaa uu noqdo maxay suldaanku ninkii odayaha marka taasi waa qancin weyday muddo kadib wuxuu isku dayay imaam axmed gure inuu ka takhaluso isaga laftiisaba dilo ilaan wanaagii xumaane ma kulmi karaan marka uu damcay inuu isaga laftiisii dilo ayaa meeshii uu doonayay inuu ku dilo baa isaga laftiisa ku dhigay yani waxa walaa yaxiiqu lmakru sayi-u ilaa biahlihi xumaatadu waxa weeye ciddii maleegto un bay maaragtay uun daay qabsataa markaasaa ummadii imaam axmed gure isu dhiibtay isagoo weliba da-yar oo aan labaatan sanada gaadhin markaas yani lam yabluq cishriina sana labaatan sana marka imaamku maba gaadsiisna da-diisu laakiin aqoonta iyo kartida iyo qadannimada iyo maaragtay maskaxdu waxa ilaahay bixiyey way subxaana caza wajal kumana xidhna daa fara badan oo qofku jiro oo khibrad uga kordhisaay waa aragnimo kumana xidhna yani maaragtay allah mustacaan zilo fara badan oo noolaado laakiin saynu soo aragnay cabdiraxmaan adaakhil iyo cabdiraxmaan annaasi iyo raggii odgolos maaragtay in badan badbaadiyeyda shadaa u bidxaay waxay markaa kutusinaysaa shidaabka iyo dhalinyarada yani maaragtay allah mustacaan xilka iyo mas-uuliyadda saaran bay kutusinaysa imaam axmed gurey ummadiibu markaa u cadaalad sameeyey wuxuu la yimid laba arrimood oo baryahan dambaan hore loo arag mid waxay tahay tawsiicu zakawaadka zakooyinka inta fuqarada laga soo qaado inta akniyada laga soo qaada dheh in dadka fuqaradaa loo qaybiy qolada hore maxay samayn jireen zakadaa lasoo qaadi jiray lasoo ururin jiray kadibna iyaga iyo maaragtay inta ka agdhowdhown baa siqaysan jirtay wuxuu kaloo imaamku caan ku noqday inuu maaragtay noqday nin ka dhiiqiya oo ka dagaalama dhibaatada lagu hayo dadka muslimiinta oo markuu maqlo cid muslimiina la dhibay uu markaba maaragtay baxayay imaam axmed guray jihaad dheer buu markaa galay aada iyo aad u dheer aad iyo aada u culus jihaadkiisa waxaynu qayban karnaa saddex qaybood oo ragiisi aynu ka dhigaynaa insha allahu tacala laakiin haddayna damacno inaynu muqda nuqu isu dul taagno waa nagu dheeraanaysaa kama bixi karno kitaabkaasi qayb kamid a jihaadkiisibu ka hadlay waa qayb kamid waa macaariftiisi waa meheblaayu ka baxay meheblaayiisi halkaa ciddaasu kula dagaalama halkaa ciddaasu kaga adkaada waa runtaasi weliba qayb kamid ah marka de waxay ubaahanaysaa in la laqbeeyo kitaabkaas kale mana laqbeyn karno insha alla waa muxaadara waxo saddex qaybood baan uqaybinayna insha alla qazwi ama cahdi aynu ugu magacdarayno cahdigii mamaaligta islaamiga bimacnaa halkaa waxaa idinka muuqday ama aan dhignay khariidadaas walaalku uu inoo maaragtay projectorka inoo saaray waa khariidad muujinaysa waktigaas siday muslimiintu ahaayeen imaarad fara badan baad ku arkaysaa imaarad maaragtay allah mustacaan hadiya oo aynu arkaynay shalay darsigeena ugu dambeeyey in laga qaadi jiray jizyo weliba jizyo nooc karibana laga qaadi jiray waxaad arkaysaa imaarad dawaaro waxaad arkaysaa imaarad oobad imaarad fara badan islaamiha meelaha ka jir jiray imaarad cadal imaarad harab laakiin midna aanay mid ka haysan intooda badanna imaarada cadal mooye ama imaaratu harar mooye intooda kale taqriiban waxa ay ku hoos jireen mamlakada amxaarada nimankaasu bay ka amar qaadan jireen oo waxa weye maaragtay allah mustacaan u tarin jiray imaamku markaa jihaadkiisa wuxuu ka bilaabay ko horta inuu nimanka kan yani waxa weye islaamkana sheeganaya gaaladana ku hoosna horta inuu iyaga soo xiray ilaa haddaada cudub haysan oo dadkaagii qaaray gaalada iskala socdaan oo maaragtay allah mustacaan dhulkaagii laftiisi iyo dadkaagii laftiisi lagaga soo duuliya waxba ma qaban karis waxaad qaban kartaa iska yar sidaa darteed wuxuu bilaabay horta inuu iyaga ka bilaabo fatradaasi afar sana ay ku qaadatay waa saddex boqol iyo saddex iyo sagaashan hijri ilaa saddex boqol iyo toddoba iyo soddon hijri oo udhiganta kun iyo shan boqol iyo labaatan iyo toddoba ilaa kun iyo shan boqol iyo laba iyo soddon milaadiga yani waxa weye fatradaas sheekhu ama maaragtay imaam axmed guray yani waxa weye maratay imaaraadkaasi ku bixiyey mid kasta waynu kala dhigdhigi doonaa insha allahu taala intii ilahay noo fududay biidn illah marxalada labaadi waxay marxalad dud alxabash inuu markaa boqortooyada xabashada markaa dagaal ku qaado marka oo marka yidhaahdo mar haddii kuwii uu maaragtay allah mustacaan daa'irada islaamka kusoo celiyey marka waa in markaa mamlakatulxabasha lagu qaadaa marka iyada lafteeda weer lagu qaado fatradaasi waxay udhexaysay saddex sagaal boqol iyo toddobiyo soddon ilaa sagaal boqol iyo sideed iyo soddon macnaa maxay ku qaadatay sana waxid sanada waxid inay ku qaadatay maxaa kalifay waxaa kalifay saynu arki doona insha allahu tacaala dadkii baa jihaadka ku adkeysan waayey markaasay markii boqorka xabashada laga adkaaday oo la baacsaday oo caasimadoodii labaad maaragtay allahu mustacaan in maaragtay qarka maaragtay loo istaagay boqorka xabashaduna cararay ayaa imaam axmed guri aan daba galno markaas meesha aad baan ugu dhibaatoonay marka waa iska laaban doonaa bay yihahda dadkii baa markaas sheekha ama imaamka ku amaldiibay markaasu imaamku soo laabtay marxaladda saddexaadi waa marxaladii uu markaa imaam axmed guri si fiican usoo diyaargaroobay oo aynagu magacdari karno marxalad ama fatrat mutaaradat almalik alxabashi yani waxay waktigii boqorka xabashiga la bacsanayay iyaduna maaragtay waxay ahayd sagaal boqol iyo sagaa sagaal boqol iyo sagaal iyo soddon ilaa sagaal boqol iyo kol iyo afartan hijri bimacnaa iyana saddex sana ahayd ayib jihaadka axmed guray nucdiisa ama intiisa weyn saddexdaa qaybood baynu u kala qaadi doonaa insha alla qayb kastabana markaa waynu isdul taagaynaa xoogay faafaahinana waan ka bixin doonaa biidn illah maanta darsigeenu waa laba qaybood labada qaybood horan buu ku ekaan doona insha allahu tacala imaam axmed guray waxaa niri wuxuu ka bilaabay jihaadkiisa ghazw lmamalik alislaamiy boqortooyadki islaamig islaamka meesha ka jira inuu maaragtay ku duulo wuxuuna ka bilaabay fobjar yani maaragtay allahu mustacaan marka ibas ku dhow mamlakada meeshaasuu ka bilaabay meeshaas waxaa la yidhahdaa waxaa haystay meel kastaba oo boqortooyooyinka kamid a nin baaberi abaa korka ka xukumay nin baa doonaya oo dagalgaal la yidhaahdo oo marka xabashiya ayaa meesha maaragtay madax ka afa imaam axmed guray meeshaasuu ku baxay isagoo wata sad lix boqol oo maaragtay allah mustacaan faras isagoo wata ayuu axmed guray meeshaa ku baxay dagaal aad iyo aad maaragtay uu maaragtay culus baana meesha ninka gaalka imaam axmed guray dhex maray dagaalkaasi markuu dhammaadeen imaam axmed guray dib buu markaa usoo laabtay oo wuxuu dib ugu soo laabtay maxay harar buu markaa dib ugu soo laabtay oo caasimadii muslimiinta ahay فقيه العرب منك كتاب كان يسجل يسوع مع ركبة كشكيني وأوليه إمامكم مركم مغلي منك قال كان منك قال كان وليبا سبع مسلمين توار كسوق هذا مركم مغلي دجلجان كان دجلجان كان وليبا وحو سيدكوا يهي أم حارة بقر كولا مركا أو لورنشري ولا كسنك لورنشري منك أصو معرفتي دولك الإسلام كصوت عليه قد وصل إلى أطراف إلى أطراف بلاد من بلاد المسلمين وأخرجها ذلك المسلمين طيب بدل كم من صوب لما تسوق الربي ونهب أموالهم وطبع حريمهم مالك وذن واك حيستي هوان ترى بدل واك حيستي برد كدا وطبع وسمين كاتك حيستي أمير أم أمير من أمراء من أمراء بلاد يعني أولي أمير كميلة أمير الذي مارك الله المستعان إمام أحمد قولي مارك لا شغلين أمير كميلة أيوه هو يريد منك أتقطاشي أمير كان أحلى رمشي على بكر خطيب أه الحاصل meesha marka imaam axmed guray waa ka duwanaa raggii hore ee muslimiinta la dhibayo iska eegan jireen ciidan buu ku bixiyey dagaal baana maaragtay allah mustacaan meeshaa ka dhacay yani waxa weye maaragtay aada iyo aada u xoog badan ilahina subxaana caza wajal oo muslimiinta oo markaa maaragtay diilka iyo siiyey iyo maaragtay allah mustacaan siiyey yani maaragtay nasriga ilahi subxana caza wajal siiyey sheikhu waxa uu leeyahy kitaabkan alifay markii gaaladay muslimiinta iska hor yimaadeen يعني waxa weeye maaragtay allah mustacaan ma maqlaysid buu yidhi isagoo arrinkaasi faynaya yani maaragtay maqli maysid ilaa ma iyo sheegta garaaceeda iyo maaragtay allah mustacaan madaxa kicitaankiisa mooye wax kale maadan maqlaynin alxaasilna ilahi subxana caza wajal muslimiinta nasri uu siiyey ninkaas marka dagalgaan la yidhaahdo iyo kooxdiisi waa laga adkaaday dib baana loo baxsaday imaam axmed guray marka yani waxa weeye maaragtay dib buu ugu soo noqday markuu ninkaa ka adkaaday harar buu dib ugu soo noqday mar labaad bu haddana soo baxay wuxuu kusoo baxay bilaad fadjaar isla meeshii lafteedii meel la yidhaahdo wadi mashkak ayuu markaa maaragtay imaam axmed gura soo badsaday laakiin lama aanu kulmin markaa labaad har intuu kasoo baxay meelaha yimi wax dagaal ah iyo ciidan ku hor yimaada midna lama aanu kulmin imaamku wuxuuna maaragtay allah mustacaan ku dhawaaday meel maalin iyo bar uga jirta meesha uu joogo boqorka maxarad yani waxa weeye bilaad fadjaar waxay ku dhowdahay marka yani waxa weye maaragtay allah mustacaan waxay ku dhowdahay meesha oo markaa ninka amxaariga ay jooga ay aada iyo aada ugu dhowdahay imaam axmed guray wuxuu markaa muslimiinta ka codsaday markii cidla dagaalantaba u waayey aadna intuu ufogaaday uga boqorkii amxaarku meeshuu joogay uu ku dhawaaday wuxuu markaa ka codsaday oo haniimo fara badanna ay wataan oo meeshay maaragtay soo maraan ba ay ganimaysanayeen oo ciidanba aanu ka hor imaanaynin oo dadku ay ka baqayaan oo la aaminay markayba arkeen dagalgaan oo la jebiyey inaan axmed guray la iska celin karin ayaa markaa muslimiintii waxay yidhahdeen maya mar haddaanu ganimo fara badan helnay yani waxa wey maarata waa iska noqonaynaa mar kalean isu abaabuleynaa wuxuu leeyahay sheekha kitaabkan fuxul abash iska lihi fabaka alimaamu bukaa'an shadiidan imaamku arrinka aad buu uga xumaaday waana ka ooyay xata xmarat caynaahu ilaa indhihiisa ay ka casaadeen min shiddati lbukaa oohin daraanteed calaa rujuucihim inay laabanayaan buu aada uga xumaaday wa qilati muwaafaqatihim iyo inay dad muwaafaqaad maaragta yar ay yihiin farajacuu ilaa bilaadihim har markaas markaa dadku waxay dib ugu laabtay dhulkoodii harar ayaa markaa dib ugu laabtay marka markii labaad ee lasoo baxo imaam axmed guri markaa wuxuu sameeyey inuu maaragtay markaa mar si fiican u diyaar garoobo intii diyaar garowgiisa ku horreysay ayuu laba nin oo umaradiisa ka mida markaa ciidan midba intuu mar u dhiibay yiri bax maruu ciidan u dhiibay nin la odhan jiray ama amiir mansuur ibnu maxfuud wuxuuna ninkaa maaragtay allah mustacaan u dhiibay rag gaaraya maaragtay boqol faras iyo maaragtay allah mustacaan laba kun oo nin ninkaasi markaa wuxuu gaaray qayjayn meel la yidhaahdo ciidanna lama kulmin qanaa-in fara badan buu soo ganimaystay dib buu isna markaa usoo noqo ninkas labaad ee imaam axmed guray uu maaragtay ciidanka ku daray isna waxaa la odhan jiray wasiir cadalle wasiir cadallahaasna imaam axmed guray shan boqol oo maaragtay faras iyo kun nin buu maaragtay allah mustacaan ku daray wuxuuna maaragtay waxaad ku duulaysaa boqortooyda dawaar leh dawar markaa dadka rada firisaan way ka hooseysaa oo xagga hadda meel dhulka soomaaliya loo yaqaano ayaga soo xigtaaba ayib meel la yidhaahdo wanzania ayaa markaa maaragtay allah mustacaan oo magaalo la yihahdo markaa ku socda wax dagaala ninkaasi lama aanu kulmin waxaad moodaa marka inay gaalada intii ogaaneen soo bixitaankiisa ay marka khiyaano la damacsan yihiin waana ficlan khiyaano adag bay la damacsan yihiin way u diyaar garoobeen magaaladii bay u baneeyeen markuu khaniimaystay oo soo baxay ayaa markaa wadada la isu taagay waxaa markaa dhacday macraka sudawaano oo markaa sheikhu uu leeyahy isagoo sifaynaya faltaqati lfursaanu bilfursaan labadii fardoonay waa kulmay walabtaalu bilabtaal geesiyaashiina waa kulmeen laakiin waxa gaalada ayaa xog geesiyaal lagu sheego maba ahaynba وكان بطريقهم يسمى أربع شمل منك قال هذا وصا ما ما الجبابرة قال هذا وصا أربع شمل بالورنشري وهو من الجبابرة قوات أمر حلبوها وكانت خيولهم وعساكرهم لا تعد يعني ما رأيت الله المستعان لمن كان ما رأيت عيدا كولا يفردون وذن وما تذكر وحنا وقتها منك مسلم كهدولا يا مركا شنب ولا فرس بوطا يكون كونا ورات منك هذه فوقع الحرب بينهم دقال ما كان أنا عيد وتضاربوا وتطاعنوا نجوان الزري حتى انكسرت الرماح كلما أي مارة الله المستعان ورميه تتبان وكلت الصواعد جعله أي دالين من كثرة ضربهم في عنات الكفرة وهمته إيه جعله داليا ورميه مكت شبيا سيدة كملة ضد مقام قطوة مسلمين ورميه نواد دالوا تتبان جعله نواد دالين سيدي أي قارة ملحة أو قراءة يقول ترى وشريه فحينئذ وقت لا تابشوك ليه حمل ثالث من خصال المسلمين mid markaa fursaanta muslimiinta ka mida oo la oran jiray yani mujaahid cali cabdilaahi suuxe marka suuxe miyuu soo tajiray ma garanayo wallahu aclam faris mashhuura buu sheekh waa amaanaya wuxuu leeyahy wahu farisun mashhuur min maaragtay faris oo aad u caana buu ahaa wa asadin caquuq yani libaax maaragtay wax boqonashara buu ahaa ninkaasi markaa wuxuu ku maaragtay isku qaaday xaggii ninkii babriiqii ama maaragtay بادرج لمنك وفي أربع شمل وضربه ضربة جندله بها صريعا وحنا كل الطير هل مارك سيفها أو مركا مارك الله مستعان كل بدي ومنك وكل انتي وعجل الله بروحه إلى النار وبئس القرار لو حد نقع قالك نفسي في نار تولد بشيء إلهنا سبحانه عز وجل الكفو به آه الحاصل فقاتل المسلمون قتال الموت مركي نمكي قالبها قال كوين على قدره تقالك بعض برنامج waayo dee ma aanay baranin bakuriyada muddo horaada ugu dambeysayna dad intay la dagaalamaan maar si fican isaga dhixiya waxaa markaa sheikhu leeyahy raximah allahu tacala uma ishtada alxarbu wacadima alqitaal dagaalkii baa darnaaday faqaatala almuslimuuna qitaala almowt muslimiintii markaa waxay dagaalameen dagaal dhimasho wabajat almuslimuuna bitahliil muslimiintii waxay ku qayliyeen laa ilaha illa allah والتكبير يا الله أكبر والصلاة على البشير النذير هي النبي قال صلى عليه الصلاة والسلام فولوا الكفرة الأدبار مرة قال عربين وصدقتهم المسلمون ضربا وطعنا مركز المسلمين تو يعني ما ركت الله مستعان كرد على الجراعي ما ركت الله مستعان سيف وقتل من الكفرة شيء لا يخشى قال لي روح ما ركت الله مستعان لقد لي وحل لكو بكري وحل لكو بكري شوفوا مركز واحد ماشي عند ولم يقتل من المسلمين أحد مسلمين تلا جمال الدين قفنا له واحد عشوي وانصر الوزير العجلي إلى بلاد المسلمين باطلا بالنصر والغنائم ninkii markaa mujaahidka ahaa amiirkii wasiir cadan leh ninkaas in badan baynu maqli doonaa magaciisa insha allahu tacaala wuxuu markaas soo laabtay isagoo maaragtay dhanaayin fara badan wata imaam axmed guley marka labadaa nin buu diray intii isagu aanu soo bixin mar saddexaad ilaa laba goor horuu soo baxay baynu niri mar wuxuu kusoo baxay ninkaa baadariga dagalgaal la yidhaahdo mar labaadna wuxuu kusoo baxay inuu maaragtay gaalada maaragtay dhulkooda ugu tago oo waa tii layidha aan laabanna oo lagu tala diiday marka saddexaad marka wuxuu doonayaa inuu si fiican u diyaar garoobo weliba waxaynu ku jirnaa marxaladii imaam axmed guri uu la dagaalamayey meelaha ku dhow dhow isaga oo maaragtay allahu mustacaan imaanaadka ku dhow dhow ee maaragtay gaaladu haysato inuu gaalada ka kicinaya imaam axmed guri mar saddexaad ayuu markaa soo baxay isagoo maaragtay aad yaa u diyaar garoobay sheekhu wuxuu leeyahay ثم جهز الإمام للغزو إلى بلاد الكفرة إمامك ودي الجروبي إنه ما يتكدوا له ركض على وجهز عساكره إذن كسواد دياري إذن كاسو من السناديد والأبطال رجل يتيادها فعقل راية حمراء إمام كوح قاد عاروا كانوا أركي دونه من إذن كيسا هي مارت هاتي دارين كيسي كالقيت قيبين كيسا آدو في عندها مركا يدرو في أيس بالدشبة إذن كيسوا كالقيت قيبين هي وإسمارة يسكد حقبتها هي ويأركي دونه إن شاء الله تعالى مرحلة هرتا كوالا هذا أن كترنو ومرحلة إمامكو dadku ay aad ugu kalsooneen sida ka muuqata marba tirada yar la socda laakiin marxaladda marxaladda ka dambaysa oo markay arkaan imaamkiinu markuu baxada maaragtay qanayn soo qaadanayo oo gaaladii maaragtay uu aada iyo aada u leynayo muslimiintu aad buu u kalsoonaanayaan markaasu wuxuu bilaabaya inuu qabaa'ilka markaa warqada u kala diro waynu arki doonaa insha allahu tacala iyana waa ajiibi doonaa biidni illah oo marka waa qabaa'ilka markaa ku dhow dhow weeye ama soomaali ha noqdaan ama cafar ha noqdaan marxaladda ugu dambaysa oo la tegi doono caasimada uksoom iyo maaragtay oo kristanku ay iska leeyihiin meesha ugu dambaysa taana markaa waxa weye saynu arki doono muslimiinta o dhan baa ka qayb qaadan doona iyo maaragtay gaar ahaan soomaalidu ilaa koonfur ilaa waqooyi ilaa dhulkaas o dhan waa laga qayb qaadan doona saynu arki doono insha allahu tacala say dadku wajihaa jeclaayeen waxaad ka arkaysaa meesha ay ka imanayaan sidu fog tahay waynu arki doonaa waxaas o dhan insha allahu tacala imaamku marka aad buu isu diyaariyey beled tijaaraduna aaday uu sheekhuday isagoo afbaashiisa wata imaamku markaa muxuu wataa markanu leeyahay aad buu isu diyaariyey oo marxalada saddexaada afar boqol oo maaragtay fardooley abuuta afar boqol oo fardooley ma wax aad iyo aad u badan ba ma wax aad iyo aad u badan ba laakiin marka loo eego duruufta markaa shigtay yani marka aad bay u badan tahay wy afar boqol oo fardooley imaamku markaa ciidankiisi wuu kala qaybiyey facaqada raayatan xamraa wasallamaha lilamiir xusein ee maaragtay maaragtay calan cas ayuu maaragtay allahu mustacaan imaamku taagay wuxuuna u dhiibay nin oran jira amiir xusein ninkaa boqol maaragtay fardoolaya oo min ahli xarbi waljataal dadka aadka u dagaalamo ah ayaa markaa imaamku maaragtay madax uga dhigay raaya baydaa calan cad baa imaamku haddana taagay wuxuuna u dhiibay wasiir nuur nin la ohan jiray ninkaan isna waxa madax looga dhigay boqol maaragtay allahu mustacaan fardoolay imaamku isaga ayaa maaragtay allahu mustacaan raayo taagtay oo isaguu madax ka yahay raayadaana maaragtay waxa imaamku maaragtay soo hoosgelayay afar boqol laba boqol oo maaragtay allahu mustacaan fardoolaya raayadiisuna waxay safraa mid midabkeedu u yahay maaragtay allahu mustacaan jaallo jaallo iyo midabka caynkaas u yahay ciidanka fardoolada afar boqol bay ahaayeen ciidanka lugta ayna toddoba kun oo nin bay ahaayeen ayib toddobada kun oo nin imaamku markaa waa kala qaybiyey qaybba maaragtay allahu mustacaan nin buu u dhiibay alxaada tafaatiisha waa iskaga tegaynaa insha allahu tacaala waa la dhaqaajiyey waxaa loo socdaa meesha la yihahdo dawaaro meeshaasaa la doonayaa in maaragtay yani marka kan aada iyo aada maaragtay loo maaragtay gaalada looga soo dhameeyo maxaa yeelay imaamku way ka dambaysaa saad arkaysaan harana dhexday ku jirtaa dawaara way kasoo yar dambaysaa xagga muslimiinta ay kasoo xigtaa hadduu dabcan marka inu xagga ufogaado dee waaba laga daba imanaya oo waxaa taa suurtagala in har lafteeda loo maaragtay dabamara ayaa maarata suurtagal noqon karta dawaaru markaa imaamku maaragtay soo aaday isagoo meel dhex maraya ayaa markaa maaragtay talo la isweydaarsaday waxaa markaa talo la isku weydaarsaday in dawaaro aan ciidan fara badan gaalada aanay ka joogin oo ay nimankaasi aad iyo aad u daciifeen yani waxa wey gaaladiina ay kala carabtay oo markaa waxaa gaalada lagu sheegay fodjaar ama maaragtay fodjaar meesha la yidhaahdo ayaa markaa ciidanka gaalada ay joogaan iyo yani meesha maaragtay mamlakada asalka oo xabashida waxaan filaya walaalku inuu idinku idinku soo dhadhaweyn doono insha allahu tacala sawirka ama khariidadu waktigaas ay u ekay taqriiban imaamku markaa ciidankii saddex qaybood buu ka dhigay meel la yidhaahdo kuxul bare markii la marayay saddex qaybood buu markaa ciidanku oo maaragtay imaamku saddex qaybood buu ka dhigay kadibna maaragtay intii aan saddexdaa qaybood markii imaamku ciidanka uu ka dhigay aan bal marka hore ku horeeya sida u kala qaybiyey firqo imaamku wuxuu u dhiibay wasiir cadalle wuxuuna maaragtay amray dhinaca waqooyiba markaa iibad ka xigta in ayagu xaggaa maraan firqana wuxuu u dhiibay ama kooxna wuxuu u dhiibay wasiir nuur wuxuuna yidhi maaragtay allahu mustacaan dhinaca kaa muqaabilkiisa aad maraysaan firqo iyo koox kaloo aada u xoog badanna yani maaragtay imaamku isagaa markaa maaragtay oday u noqday wuxuuna maaragtay allahu mustacaan imaamku markaa uu yani maaragtay uu uu maaragtay allahu mustacaan masiirkiisa uu noqday inuu labada qabood markaa dhex soconayo had iyo goorna imaamku isagu marba ragga xooga badan leh ee khatarta ah ayuu maaragtay imaamku isku xeeri jiray marka raggan hadda isaga ku xeeray wuxuu sheekhu ku sifaynaya alfursaan alamjaad walabtaal alajwaad yani waxa wey raggii maaragtay aadka iyo aadka maaragtay u adkeysiga badnaa ee aadka u dagaalami jiray saddexdaa qaybood buu imaamku markaa ciidankiisa ka dhigay xaggee markaa lagu socdaa dawaaro ayaa la doonayaa marka kan yani mar haddii ay gaalada ay daciifeen in laga sii durko xagga iyo iifad iyo qoodjaar iyo xaggaa lasii aado ayib gaaladu marka waa ka warhayaan imaamka iyo ciidankiisa nin la oran jiray waraag gaal oo maaragtay allahu mustacaan gaalada maaragtay batriiq u ahaa ama maaragtay nin kristan ahaa wanaagaan waa magac gaalad wey wuxuuna marka culamada fasirayaan ay yidhahdaan waxaa looga jeedaa asad lmelik wanaag yani waxa wey maaragtay boqorka yani maaragtay ninkii libaaxa u aha maaragtay difaaci jiray ninkaasi marka meesha la yihahdo mantaqada dhina dawaar la yihahdo islaamka ayuu maaragtay ahaa ninkii marka odayga ka ahaa ninkaasi ciidan aad iyo aad u fara badan buu soo kaxaystay muslimiintu marka wuxuu doonayaa inuu ka dhex fadhiisto meesha ay u socdaan ee maaragtay ardul ozaat iyo qojaar iyo halkaas ayuu doonayaa maaragtay inuu udhex galo oo markaa calalaqalu maaragtay ragsho imaamka waxaa la socota haweentiisa haweentiisa sheikhu wuxuu leeya waxaa la ohan jiray dolombira markaana waxaan tiri daarmowga magaca soomaalida taxriifiya dolombira yahay waa la bixi jireen dadkeena hore sanfilayo magaca intaasaa maaragtay haweenka la ohan jiray markaasaa muslimiintu waxay yidhahdeen dagaal culus oo caynkaasi haddaan gelayno oo gaalo aan ku fogaanayno suurtagalma in maaragtay gabadhaad qabta ay nala socoto ama xaajiyadii dhamayd ee amiirka muslimiintu inay nala socoto wax maaragtay ah oo yaraatay suurtagal ma haddii la tashaawuro la tashaday waxaad soo arki doontaa imaamku markasta dadka waa la tashanay haddii la tashaawuray oo la tashaday waxaa maaragtay soo baxday inaana wax dhibaato a lahayn haddana aan dhulkii lagu laaban karin oo fog yahay ee maaragtay ciidanka ay iskala socoto imaamku saddex qeybood buu ciidankiisa u kala qaybiyaanay qaybtii ninkii la odhan jiray cadalle madaxda looga dhigay ayaa waxay nasiib u yeelatay oran maayo nasiibtama waxay nasiib u yeelatay inay la kulanto ninkii gaalka ahaa ee maaragtay allah mustacaan wanaag ee maaragtay allah mustacaan gaal la odhan jiray ayay la kulantay waa ciidankii dhammaa ee markii hore muslimiintu ay ku duuleen labadii qaybood oo kale qaybna imaam axmed guri uu watay qaybta xooga badan ahayd qaybta kalena maaragtay allah mustacaan ee wasiir nuur uu watay waxba iyagu lamaanay kulmin waxaana marka horeba lagu ballamay magaalo la yidhahdo antokiya in maaragtay halkaa la isugu tago waa iibad bay markaa kudhex taallaa qojaari waa lasoo dhaafay iibad bay kutax- ku dhex taallaa ninka markaa amiirka ahi ilaahay subxaana caza wajalla gaalka waa ka adkeysiiyey gaalkaana waxa weye maaragtay aad baa maaragtay loo hanimaystay iyo ciidanku watay loona maxaabisaystay dadkii meeshaa lagu qabsada gaalada laga qabsadeen waxaa kamid noqotay bintu kaalid ilmalik gabadh boqorkaba habarwadaadkiisa yani waxa weye maaragtay boqorkii gaalka ahaa gabarhay habarwadaag yihiin ayaa maaragtay allah mustacaan meeshaa lagu qabsaday markii haniimadii la keenayna waxa uu imaam axmed gurey nasiib u siiyey qoftaa dumarka ah ninkii maaragtay wasiir cadali la ohan jiray ee ciidanka maaragtay gaalkana tabiyey haniimadana soo qabsaday odayga u ahaa isaga laftiisii baa la yiri hanimaysoda maaragtay haniimo ku noqonaysaa ayib haddii markaa lagu kulmay yani maaragtay magaalada la yihahdo antokiya halkaasaa markaa muslimiintu saddex cisho baa meesha lagu nagaa saddexdaa cisho laakiin yani waxa weye maaragtay laiskuma fadhiyey waa la nasanayay laakin waxa kale uhelisay in marba ciidan la kala dirayo oo marba wax lasoo hanimaysanayo ilaa markii dambe ninkii wanaadaan la ohan jiray yani waxa wey maaragtay odagii kristanka ahaa ee ciidankiisa maaragtay gaalka ahaa ciidankiisa laga adkaaday kolla weyto ayaa maaragtay sarxadkoodii iyo dadkii uu watay baa marba qaar lasoo qabanaya ilaaba ay ku dhawaatay gabdhihiisii oo dhan yani maaragtay allah mustacaan gacanta muslimiinta ay markaa soo galaan maalinkai afraad baa marka imaamku meeshaa ka guuray wuxuuna maaragtay u socdaa meel la yihahdo gadambala meeshaas gadambaladu waa meel dhulku waa dhul islaam iskelaya muslimiin baa degan dhulkaas muslim baa degan dadkaa marka muslimiinta meeshaa degan waxay maaragtay jiziye iyo baab siin jireen boqorka xabashiga yaa jiziya baabla siin jiray markay maqleen imaamkii yimi isagoo jihaadoona ayay horta u yimaadeen odayaal iyo fuqaha loo soo diray baa layidhi fuqahada jiziyada bixinaysa waxay waa cajiib ah waxaa loo soo diray baa layidhi odayaal iyo fuqaha yani odayaal iyo rag culimo yani nin caalimo sheekho faqiihoodi jizye bixinaya cajiib weye waxay kutusinaysaa marka yani waxa weye qofku mahma cilmi leeyahay oo maaragtay inuu daciifi karo oo miskiin noqon karo oo ay mararka qaarkood ka hoos bixi karto oo sidaas darteeda uu ka iman karo ficil aan laga filin inuu ka iman karo laakiin dadka muslimiinta iyaga waxaa looga baahan yahay inay cid yani takliidku waa ceeb wey inaad qof intaad sawir ka dhigato aad tiraad anigu hebel un baan fiirsanay ama hebel iyo hebel un baan fiirsanay haddii hebel iyo hebel a dhaqaaqaan oo dhaqaaqay haddii kalena waxay fadhiisanay arrinta lama bahno innaga waxay hagaa waxa wey kitaabka alle sunada nabiga alayh isalaatu wasalaam kitaabka iyo sunadu inta qofka bani aadamka ninkaa sheeka caalimka faqiih intuu kitaabka iyo sunada ku taagan yahay sax calaa ra'si walcin madaxa la saaraya oo aan lala shaqaynayn laakiin maalinta uu kitaabka iyo sunada uu ka baydho kitaabka sunada ka weyn ilahay hadalkiisaa ka weyn ninkan caalimka ama ninka sheeka ama ninka faqiiha maxaa lagu ixtiraama maxaa loo ixtiraamaya sidiisaba waxaa loo ixtiraamaya inuu diinta alle ku toosan inuu diinta alle maaragtay uu wato oo maaragtay garanayo ku dhaqmayo sooma maalintuu diinta lafteeda ka leexdo wixii lagu ixtiraamaya soo laga leexanaya isna wala karaama ayib waxay markaa maaragtay imaamka ay nimankaas ugu deeqeen imaamku way la hadleen waxay maaragtay ugu deeqeen ba la yidhi yani maaragtay allah mustacaan cishriina awqiya min adahab labaatan wiiqiyadood oo dahab maxay ka turjumaysaa laba arab midun bay noqon kartaa inay aada foqorow ahaayeen maadaama uu cadow haysto haddii cadow ku haysta waxba ku hirgeli maayo cadow hadduu ku haysto dhaqaalahaada hormari maayo dadnimadaada hormari meesha dawa baa lagaala dagaalamaya haddaad dhaqaalo yeelato amaad aqoon yeelato yani waxa weye waad xaraynaysa sidaa darteed haddii cadow ku qabsado yani waxa weye waxaaso dhan baa lagaala dagaalamay dad baa laakiin maanta ina amxaara inoo sawdo maaragtay inay dawlad inoo dhisto ina hormariso ayib labaatan wiiqiyadood inay fuqara ahayn waa suurtagal waxaa kaloo suurtagala niman jizye iyo baab bixinaya haddayba ahaayeen dad aan jihaadka waxami u hayn oo ducaafood masaakiin inay yihiin saa darteedna marka waxbaba aan quuray waxba haystaan maaday rabaani iyana marka waa suurtagal intaada ay tahayna waa iska suurtagal insha allah alxaasi labaatan wiqiyood bay siiyeen oo dahab labaatankii wiqiyadood markii la siiyey imaamku nin abu faqiir abu ala layidhi imaam axmed guri markaasaa ragga ciidanka waxay yidhahdeen gabadhan maaragtay raxaaskeeda kula socota ayaa maaragtay labaatankan wiqiyadood ee dahabka ah inaanu siino mudan siday isugu qorxiso maaragtay wakar imaamku waa ka diiday wuxuuna yidhi waa mucuuna dadka islaamka la siiyey in anugu si gaara u qaatana markaa waa xaaraan waxay ka turjumaysaa taasina amaanadiisa fi qimat alamaan yani waxday jihaad loo bixiyey iyo in gaal lagula dagaalamo oo islaam lagu xogeeyo inuu markaa isagu maaragtay si gaara maaragtay u lexsadaa yani waxa weeye waa wax maaragtay aan nin imaama oo isagoo kale aan marnaba ka suurtagelaynin ayib imaamku markaa meeshaas gadambala la yidhaahdo xoogay ayaaba markaa meesha ayana nimankaa la joogay laba cishaa la yidhaahdaa maalinkii saddexaad uu markaa imaamku ka baxay dhulkaa markaa u socdaa waa xaggaa iyo maaragtay allahuma mustacaan bayt amxarow waa meel fog weeye waa meesha iyaga caasimadooda waa dhul markaa jiqin jiqis ah oo buuraha doorku ku yar yihiin dhirta waa ku badan tahay ilamaa la sheegay inayba dhulkii mari kari waayeen bu maaragtay dhir darteed markaas imaamku wuxuu amray in safeefaha loola baxo yani dhirta la iska gooyo dadkii markay daaleen ayaa wuxuu soo naqlinayaa saaxiib futuux alxabash wuxuu leeyahay waxay markaa muslimiinta yidhahdeen kunaa nuqaatilu lkafarata walaana sirna nuqaatilu shaja gaaladaan la dagaalamayni marka hore haddana arrinkii wuxuu isku bedelay inaanu dhirtii la dagaalamayno yani waxay magaalkaanu seefta ku goynaa mise dhirtaanu seefta ku goynaa imaamku marka halkaa markuu marayo wuxuu gaaray webi la yihahdo nahru kuub nahru kuub markaa sareeda baad ka arkaysaa aad iyo aad buu durugsan yahay halkaa markuu maraya marka oo maaragtay ninkii gaalka ahaana la gaari waayey ninkii xabashiga qaariga kugaaday ciidan ka sokeeya oo farabadana aanu jirin imaamku markaa mar saddexaad buu markaa soo laabtay mar saddexaad ayuu markaa imaamku kusoo laabtay dhulkiisi markii uu harab yimid wuxuu qaybiyey khanaa'imtii bal khaniimooyinka noo fiirsada waxa la yidhi waxba sawirkaas kugu mashquulina insha alla waxa la yidhi wuxuu qaybiyey haniimadii khumus baa laga bixiyey khumusku waa maxay waxaa lasoo haniimaysta waa in shan meelood inta laga dhigo meel baytulmaalka muslimiinta la geliyo maxaa markaa baytulmaal muslimiinta galay oo khumuskii noqday shan boqol oo addoona macnuhu marka waa maxay waxaa lasoo addoonsaday laba kun iyo shan boqolood laba kun iyo shan boqolood iyo waxaa maaragtay baytulmaal muslimiinka galay kun maaragtay allah mustacaan yani maaragtay allah mustacaan lo-a maxaa markaa lasoo haniimaystay shan ku dhufo shan kun oo lo-a iyo fardo iyo maaragtay biqaal aan marna lasoo kodi karin yani waxa wey marka markana waxa weeye waa najaxday arrinkaas waxaad markaa ka arkaysaa marxaladaas inuu imaamku odjaar aadayo oo maaragtay allahuma mustacaan dawaaro tegayo oo gaaladii maaragtay marba ciidanka kusoo baxa ka adkaanayo soona hanimaysanayo jawigu markaa wuxuu ekaaday jawi ay gaaladu isugu ururayaan markaa dhulkii ay asal ahaan markii horeba u deganaayeen imaamku marka dhulkiisi buu ku laabtay caasimadiisa haran ahayd aad buu markan markaa u diyaar garoobay hanaa-imtii faraha badneeda lasoo qeybiyeyna imaamku wuxuu sameeyey qabaailkii baa loo kala tiray qabaailkii baa loo qaybqeybiyey markaasuu imaamku wuxuu markaa qoray warqado u qabailka u qoraayo khaasatan qabailka soomaalida halkan marka waxay baan baraarujinaya insha allahu tacala waxa laga yaaba qabail soomaalida ad garanaysaan inaynu markaa ku dhufano insha allahu tacala waxaynu hadda ugu dhufanayna waa qisa taarikhi a waa yani waxa weye wax todoba boqol oo sano ka hor dhacay jihaad ay ka qayb galeen yani waxaynu inagu hadda inagu adkana ka sheegaynana wax qoran weye wabitaali marka waxay aynu ka faa'idaynaa arrinkaa laba arrimood baa ka faa'idaynaa insha alla arrin wuxuu yahay horta in ummadda soomaali taariikhdeeda barato oo ay maaragtay garato inay ahayd umma mujaahida ummad alla darti u jihaada oo dagaalanto oo diinta ilahi subxaana caza wajalla fidisa sidaa arki doonana dagaalkan axmed guray ee waasaca ee faraha badan le maraakiisha faraha badan ka koobani waa dagaalka ay ummadan oromadi layidhaha ku islaamayso marka asdaadin iyo awoyaashin way dadka diinta ilahi subxana wajalla fidin jiray laakiin maanta mushkiladdu maxay noqotay inay intay kala qaybtay somaal iyaga iska hor yimaadaan yani haddana dee qaarba ay maaragtay allahuma sana maxaana watan imaamku markaa warqaduu markaa qoray warqadaha waxaa si khaasa loogu qoray qabiilka la yihahdo geli iyo qabiilka la yihahdo mareexaan iyo qabiilka la yihahdo yabare saddexdaa qabiil sheekhu isagoo qabailka oo dhan u qoray warqado u qoray saddexdaa qabiil haddana sheekhu si gaar ayuu maaragtay warqado gaara ugu qoray balada warqadaha imaamku qoraya balada ufiirso iyo si ummadda u tashiicinayo waxa uu leeyahay allahuma mustacaan saaxib futuux alxabash wa arsala ila jamiici alqabaa'il min asoomaali wagayrihim qabaaishii soomaalida iyo keyrkooda imaamku wuxuu u diray warqado wa arsala lahum من من غنائم الحبشة غنائمتي حبشية لو أقرأ حبشية لو أقرأ غنيمتي وكتب لهم كتابا يحبهم على الجهاد وحرمنا رك الله المستعان أقرأ كتاب جهادك وقرني وأمرهم أقرأ فريس أن يبادروا إلى طاعة الملك العلام أنا يسوي تربيان أنا بغر كافعان وحرمنا أقرأ عيد القرآن كهذا إلهي ويلي انفروا قصاصا وقطارا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله يعني وحوى ضبيه يعني معركة صوبحة يدنكم عروس iyo idinkoo fududba alla dartiina u jihaada maalkiina iyo naftiinana ku bixiyo ma axsana hada yani waa maxaa ka wanaagsan waxaynu heli karnaa ma waa taariikh jihadi ah laakiin in la soo celiyo loo bahan in qabaa'ilka reer bani fulaan la yihahdo yaa bani fulaan infiruu qisaasan waqitaalan wajaahiduu fi sabiili illahi biamwaalikum anfusikum sheikhu wuxuu waqadiisa kamid ahaa uu ugu qoray imaamku man yansur diin allahi fallahu naasiruhu qofka ilahay diinta diinta al u gargaara ilahayna u gargaaraya ومن استغنى فالله غني عنه قفك ما رأت إسكدك فرنا أو إسكد غني يرنا إلهي غني بكيهي طيب آه الله المستعان وما تصفون إمامكم مركم مركا وقبها كلا بري أو قبائل كسومالي وقبها أو كلا بري مركا إمامكم وقع أصول الله في بشارون شارون أصول الله لمن يبقى أصول الله سوى إليهم سوى شيخ اختار كل يوم فتح عشان يصدر فقدم الرجلان المبشران من الطريق إلى الإمام أحمد بقدوم القبائل laba nin baa marka imaamka u yimid iyagoo u bishaareynaya qabaailka inay soo socdaan waxay yidhahdeen maa quri'at kitaabuka calaa axad yani waxa weeye qofna kitaabkaaga laguma dul akriyin ilaa wabaadaruu fi taacati illah ilaa waxay usoo degdegayeen ay taacadiisa waajaabuu dacwatak dacwadaadina waa ajiibeen yani sawaayadi ma ahatan yaa ree hebelaya waxay u dagaalamayaan aan la garanayn waxay wax u dilayaan aan la garanayn tan maa tan way ka duwan tahay ilahay taacadiisa usoo degdegeen وتجه... وقد تجهزوا في العدد العديد يو أبو سعود يرجع بكرة يهبط والقبائل يتلو بعضها بعضا قبائل كنا قوم وقبائل دلصعتا قوم في إثر قوم وقبيلة في إثر قبيلة آه... ما هاش قبيلة هذا اللي هذا نبي وحي عليه الصلاة والسلام دعوها فإنها منتنة إذا تلو رئيسها لكن هو قربة ومركا إذا كمسلمين يقول سلعين أيام أو يقول سلعتين أيام تعالى الله بحنه لكن المسلمين مركي جهاد أيام haddii lanaga helo laskari ama ilahay diinta u jihaado si lakaba galo yani waxa waa in maaragtay allahu mustacaan lakaba galaa oo la xoogeeyaa oo la awoodaya maaha in la yidhaha ree hebel hadday ilahay diinta u dagaalamayaan saxaabadii nabigood calayhi salaatu wasalaam qabail qabail baa dagaalka waqtiga qaarkood loo geli jiray ansaar maaragtay reer aws iyo reer khasraj iyo qabiil qabiil baa loo qaybin jiray macnuhu ma aha in maaragtay laleeyahay nacraadkii iyo jaahiliyadii iyo qabyaaladii ha lasoo nooleeyo kala waxaasha sidaas ma aha laakiin ummaddu haddii ay wanaagga iyadu ay maaragtay u saciyeyso ay u camal falayso oo marka allah mustacaan ay reer reer jihaadka iyo sadaqaadka iyo dakawaadka ay u bixinayaan wax wanaagsan way marka imaamkii marka dadkii waxa weye maaragtay allah mustacaan waa ajiibeen isaguna imaam axmed guray maal wax aliyaale iyo wixii uu lahaa ayuu markaa bixiyey qalaba ufiirso sheikhu waxa uu leeyahay saaxiib futuux alxabash wuxuuna leeyahay markuu ka hadlaya sheekhu siduu maalkiisa u bixiyey wuxuu leeyahay sheekhu maalkiisii oo dhan buu bixiyey imaamku maalkiisii oo dhan buu markaa bixiyey iyo waxaa la yaalay iyo maaragtay allahu mustacaan wixii uu haystay ayuu bixiyey ilama aan maaragtay xoga aanay uga harin xataa wuxuu bixiyey asaaskii gurigiisa yani gurigiisa wixii u yaalay kurshaantiiha buu bixiyey wuxuu bixiyey haweenkiisu waxay ku quxinayeen oo dhagadhagihii iyo dahaddahadkiisi iyo sidii buu bixiyey macnuhu marka waa maxay waxay hadday dabkaa yihiin adigu naftaada ka bilow ibda binafsi adigu mafarataada ka bilow imaamkii markaa qabaa'ilkii baa soo ajiibay قبائل سوى جيبين شيخ مركا كم بكشري دونا إن شاء الله وحليه فكان أول قبيلة وصلت إلى الإمام قبيلة أبو رئيس الإمام كسوء جاء يوحي أهد لي هذا المفتي أو قبيلة صومالي هذا المجدل أبيان بلا مصرية أقرأ ما يكون وحن سيروان من هذا المقابل وقبائل كوغوي قد لكمنا أنت لي إن أي قبائل كان قوغوي قد لك إسحاق لأن إسحاقيين والله الله قيدي هذا المقابل لي أبو حبو الشيخ مركوا هذا المقابل مرموتان سنة كل مع سيدهم iyagoo odaydooda la socdo nimankaa taxasuu fii mawdicin yusama qasha meel qasho la yihahday degeen har baa la isugu danay wa adharuu cuddatahum wa aalaatahum waxayna nimankaasi muujisteen hubkoodii iyo maaragtay yani maaragtay qalabkii ay wateen warak warakibuu quyuunahum fardahoodina waa fuuleen wa kaanuu waxay aheen buu leeyay fursaanan wa aya fursaan niman fardoolay ah yani oo fardooleynimada aada ugu daran wa rijaalan wa aya rijaal waxay ahayeen rag raganimadooda aada u xeel dheer tahay فسر بهم الإمام سرورا عظيما إمام أحمد أحمد قري لمن كان أبو مكة وغفر حيمات الكل وتوجهوا مع الإمام إمام كما كان راهين فتقبلهم تقبلا حسنا آدي أبو مكة إمام فوسع طويل وكساهم در بو siiyey وزوجهم waxa way maartay zaad buu siiyey akramahu waa shar waa sharfay yani maartay qoladaas waa qolada waana qoladii ugu horeysay markaa timaada oo maartay imaamka soo afisay ثم طلعت من بعدهم قبيلة قرة kadibna qabiilada garo la yihahda ayana maaragtay allahu mustacaan jirto oo kuwa ku xigtay oo maaragtay la socday imaamkoodii oo la ohan jiray mataan cusmaan ninkaan mataan cusmaan la yihahdo in badan buu la daba socon doonaa waa ninka ugu faarisan dadka maaragtay soomaaliyeed ee jihaadka ka qaybgala ninka ugu khatarsan ee taariikhkooda og waqad adharuu aalaatahum aalaadkoodii hubkooda ee markaa nimankaasina muujiyeen wa silaaxahum warakibuu khuyuulan fardahoodii way fuuleen yani waxaan u filayaa marka qola kastaaba ay timaado waxay samaynaysaa xoogays دولتش اه نعم في حوالي دولتش حوالي تفضل وواجه وتوشحوا بتفيه يعني واحد اللي معرفة واحد اللي معرفة اسكتش يعني قارين يعني معرفة اللي بكوني وواجهوا الإمام نانكي بيسرطة يعني ثم أمرهم الإمام إمام قد الله نوح عمري إيه معرفة إعلان ملسين اللي يرابه آه لمن كانت نوح عمرك يعني معرفة آه لسعودي من إمامك سيدقيك آه من إمامك مركا سيدقيك لسعودي الله المستعان على ما تصفون waxaa maaragtay iyana markaa yimid kuwa dabadood qabiilata zarba oo sidoo qabiilka soomaaliga qabiil zarba la yidhaahdo kulli anigu ma garanaya daan odiyada inoo sheegen shaad kuwaa bixaas daan odiyada sheegayiin ma qabaal yar yar baa hadda iska dhamaaday miyaa ma kelimada maaragtay taxriif ku jiraa miyaa ma adri nimankaa waxaa u oday ahaa buu yidhi suldaankooda la odhan jiray maxamed oo markaa imaamka laftiisa ee maaragtay allah mustacaan ay ahaayeen ilmaasi ilmaheeda ay ahaayeen ayib nimankaas waxay ahaayeen buu yidhi ilaa maayo kun iyo lixdan nin fardahoodana ilaa maa afartan nin bay ahaayeen imaamku aada buu usuxuwey aada baana igu farxay wa shakara allah ilahay buu ku shukriyey wanazala alqawma xawla albalad magaalada agteedana markaa dejiyey waxaa markaa iyana kuwa ka dambeeyey qabiilatu mareexaan iyagana waxa weye maaragtay allahu mustacaan imaamku aada buu usoo dhaweeyey aada buuna ugu farxay magaalada agteedu iyagana maaragtay allahu mustacaan markaa u dejiyey qabaayilku marka saasay u kala yimaadeen aba soo kala horeeyaan aba kala tabakaan mulaaxada markaan baraarujinaya insha alla mulaaxadadu waxay tahay dadku waxay u kala imanayaan oo jihaadka uga soo kala qeybgalayaan fatradatan ama marxaladatan siday markaa u kala dhow yihiin siday markaa u kala dhow yihiin laakiin maraaxisha dambe oo maaragtay gaalada aada iyo aada maaragtay la isu layn doono oo muslim meel uu joogaba inuu maaragtay yimaado ay qasab noqon doonto waxaan arki doonaa min aqsa aljanuub ila aqsa shimaal koonfur meesha ugu hooseysa ilaa waqooyi meesha ugu shisheeya inay markaa ummaddu isaga iman doonaan insha allahu tacala waxaana waxa weye hadihi taarikh tan baa taarikhda nagu faano mudan ekhwa ah yani waxa weye jihaadka iyo ilahay diinta koruqaadkiisa iyo tan weeye tala doonaya in la daba gala insha allah ayib imaamku markaa waa baxay imaamku markaa allahu mustacaan walaa tasifuun waa baxay waxaa markaa loo baxay meel la yihahdo zayta imaamku halkaa lixiisuu joogay markana xaaskiisii baa la socota oo weliba xaamila lixdii cisho gudahoodii markaa ku umushay maxaa gabadhatan culayskaa iyo rafaadkaa iyo hashaageliyey jihaadsacayl baan iskaga xambaaraynaa insha allahu tacala iyo khadamada ay marka imaamka ukhadmeynayso xaggee baa loo socdaa waxaa loo socdaa bayt amxara bayt amxara markaa waa caasimadii amxaradii bayt amxara yani marka aad khariidada fiirisaan harar baa laga tegi meesha loo socdaa siday ufurtahay dhulka hadda aan ka sheekeynana absaday xaggaa iyo maaragtay kasii xigaan iyo yani maaragtay sudan iyo yani maaragtay eritrea kasii xigaan bayt amxara marka loo socdaa fawasala alkhabaru qabailka ka qayb galay jihaadka aynu sheegnay intaa kuma eka intani waa inta ugu xooga iyo tirada badnayd kuwan hadda aan ka dhawaajinay laakiin qaar fara badan baa jihaadka ka qayb galay oo aynu arki doono يعني ما رأيت إنه شيخ مالا دنبه كشك شيء دونه أو أي ما رأيت فعر بابي دونه بإذن الله تعالى هذا كان لقد إن شاء الله تعالى كل هذا قفل صوالي لو أصلا كل كل هذا القبيار دوني خير كل قبيار دوني إن شاء الله كل هذا القبيار دوني ودين تسلو القبيار دوني تاي oo kitaab alla iyo sunnada iyo loo heeliyo cadu hal iska dhiciyo ayba kugu adag tahay aan fahmi karin ayba kugu adag tahay aan fahmi karaynin يعني waxa way maarta khayrka u qabyaalada kuwan jihaadayaada yani waxay kuwa u qabyaaladooda waxaa tidahdaa kuwa way kuwa anigu inaan maaragtay ku faano ay mudan tahay qabaayilkan markaa saddexdaa hadda aan tilmaanay haddaan habarmagaadlo ku adkaysano iyo mareexaan iyo maaragtay geri waa saddexda qolo ee fatradii jihaadkii axmed guray aadka iyo aadka iyo aadka uga qayb galay una uu ahaa yani maaragtay siirka u ahay ee sheekhu cuskanayay imaamku cuskanayay waana nibanka معركة وين سيما أركي دولنا إن شاء الله تعالى شمبركورة اللي يرادو يعني ما عرفت الله المستعان أبقى وضعي بلتا مركب والله بإذن الله معركة فاصلك أنا وانك النوع معركة أقويني نحن مرتا تاريخ وإنت لقرنا بيه كل منك تقرأي حوشين لي هذا إيه ضدك مسلمين تأو معركة الله المستعان ده صومالي عفر يدك عنك جهاد قوعك لو قطعي بلتا يدك اللي من عفر عفرته laba qol ay ahaayeen labada qol ee jihaadkaasku waxay jiray qolo waxaa la ohan jiray malsaal qolona waxaa la ohan jiray xarla labada qol ayana kamid ahaa afarta jihaadka afku waxay galay oo iyagii soomaalidu waaba isu dhignaayeen baan oran kara iyagii soomaalidu waaba isu dhignaayeen imaamku marka intii uu sii socday ayaa markaa waxaa warkii la gaadhsiiyey duqorkii anxaarada warkii la gaadhsiiyey waxaa la yidhi waa lagugu soo socdaa waliba marka kan يعني أعرف كده ولا كدوين ولا يسوع مرة على ولا صوص على لي إسلام مركا وادي أرجروي يعني ما رك الله مستعان ومركا شوري مركا إما منك عم حارق على لي هاي يعني ما رك ولا غوصة صعدة بدوقة ما قال لي هذا أيوة مركا ما رك شوري بدوقة بدوقة في السلطان حوجي بيت عم حارق على غوصة حلو iyo waxa la ranta waxa uu u xaysaaba ama ay ka soo soqaysaaba dhulka laga duulay ee maartay ee oo meesha la marayo iyada uga dhow har iyada uga dhow waad oran karaysa ninkaasi marka wuxuu joogaa daaduga daaduga marka waxa oday ka ah nin ay kutubtu taariikhdu ay ku magacaabaan cusmaan daar cali almurtad cusmaan daar cali murtad cusmaan daar cali gaalka ahaa ninkaasaa marka magaaladaas ama maaragtay baadugmada maaragtay oday u ah waana caasimada labaad ee nimankan maaragtay allah mustacaan marka boqortooyada amxaarada caasimadooda labaadee ayib markii markaa loo keenay boqorka amxarada warka loo keenay isagoo meeshaa jooga ayuu markaa baaduqana wuxuu uga tegey yani maaragtay allah mustacaa ninka murtadkaa wuxuuna amray inuu wax aliyaari wuxuu heli karo dhano xabasho iyo gaalaa uu isu keensado isla markaa wuxuu aaday bayt amxar soo lama oran imaamku bayt amxar ku socdaayo caasimadii bayt amxar u aaday isagoo maaragtay tigraygii iyo amxaaradii kale iyo giddi u wadaya sheikhu wuxuu leeyahay faijtamacat qabaa'ilu nasaara قبائل الجواد ولم يسكن قبائل التكراي وقبائل أقوى وقبائل التجار أبدا بالتكراي أنه هذا التكراي قال أنا كجرنا إن شاء الله وانقلب وانقلبت الحبشة بأصلها حبشي أنت ترى لك يعني وانا كان قال بها أنت ترى لك يا وصادحين وكانت بطريقة التكراي 24 بطريقا لما قال التكراي اللي هذا وحده كامل يلا بيه عفر يلا باتن يعني أضي وقادرية تحت كل واحد منهم الله يصى مثل السعودية كم إذا وحمارتي كوس دقالمي وحان بطرين كان فلاكم مركا نعبد كوي هوية إلا يمكا نمكا ما يعني ولكن ذا إسلام إنه إنه إسلام إنه دقالما إنه إيه وقال لما لو دقالما لكن ما أنت لين ليه تاريخ عصب على الطيور واحد شيء واحد لينا مية سلوبي أي سلوبي هذا عصب أما خلق بصلاة آه طيب آه نيك أبغر كان قال كان حارك نيك لو مرتدى وحدات لينا شيخ إسلام معيلة بسنة أنا ما بحناي wuxuu la tashaday buu yidhi nin murtad ah oo cabaad la yidhaahdo waxaa marka anu kitaabka markaan aada u akriyay iga muuqata muslimiintu ninkii gaalada u taga ama meel ha u dhiibtaan ama maaragtay allahu mustacaan la taliyada ha u noqdee waxaa lagu magacaabi jiray in la yidhaahdo murtad halka marka an yarba madaxda isla taagay xukumka in qof la xukumaa haddii uu gaalnimo ku dhaco oo gaalo soo kaxayso horta qofku gaalo hadduu soo kaxayso soo gaalnimo shaki mala qofku iyadoo gaalo iyo islaam isleynaya hadduu gaalo soo kaxaysto waa gaalnimo masaladu keliya maaha jihaad iyo gaalaha la iska difaacayo keliya ma aha iyo dadka in la leeyahy war gaalada kasoo haraa masaladu waa masale sharci waa masale diin waa masale khatara waa walbaraan waa mashruud laa ilaha ila allah laakin iyadoo sidaa tahay marka qof gaala la xukumayo oo laleeyahay fulan waa gaal waxay markaa iyada u baahan tahay si gaara in loo saaro yani maaragtay allah mustacaan maaragtay maxkamad loo saaro oo markaa qaadi xukumo laba arrimood ba qofka islaamka waa u banaan tahay dan waxaan odhan karaa maaragtay waaba waajibada inuu yidhahdo laba arrimood waa kuu banaan tahay arrin waxay tahay inaad tiraahdo gaalo waxay soo raacaa waa gaalo ama ashxaas ha noqdaan ama jamaacad ha noqdaan arrinkaas waa jaa-is adaan cidna magacaabay gaalo waxay soo raacaa gaalo waa min caqidati ahli sunnati waljamaca gaal waxay soo raacaa waa gaal ama boqolaal qof ha noqdaan ama qof ha noqde arrinkaas waa kuu banaayay waxaa kaloo kuu banaan inaad tiraahdo ficilka ah بمعنى ما رأت الله مستعان قال صور عنهم دوا قال لهم سعر كعين كاسي وا قال لهم لا سوى خوفا لكن ما انت آدم عضف إن أفقح مقعوله إن وقت ياسين مقع مقعي راسله أما هبل هبل هبل هبل أما طول عين كاسا فحكا قبل أنت مركا إن قاضي باتاي إن محكمة استاجيسو oo aad maaragtay la hadasho oo aad maaragtay jahli hadduu hayo jahliga aad ka faydo oo ta'wiil hadduu hayo ta'wiilka aad ka faydo laakiin adaan intaa midna samaynin markaa gaalnimo laguma xukumayo insha allahu tacala ayib imaamku marka ninka murtadka ah ee maaragtay allahu mustacaan cafwan gaalkii amxaarka ah ninka murtadku markaa la tashaday wuxuu ku yidhi ايش تقول يا عباس اذا راى الامام هذه العساكر قال قوه الله يا ابي عيدا كانوا كل مستي مرقا سير بكورن عيدا كان فرحه بدل له هدو امامك اركو ما صاينه يعني ما ما يكفي عيدن كرا مرقا سوو يري waxa ninkii gaalka ah ninka dib u ka soo islaamay imaamku leeyahay marka isaga waraysanay marka soo islaamay kadib markaas wuxuu yiri ninkii gaalka ah marka murtadka ah wuxuu leeyahay amma al-imam fala yabrahu bi nafsihi illa bi ihda al-ismayn imamka miya laba arrimood midna meesha kaga tagay إنه شهيده إلى إنه أصحاب فعل الحسنين وأما ما كان من أمراء العسا... من أمر العساكر أما أن لنك أذكرت هو إلا سعلمية لا على مقرنية لنك حبش قال كما كان قيل صدقت بالربع سيكتب لو قلت إن عسكر إمامي يعني ما رأت يستطيعون لحربي لكذبتك هذا هو والله هيد منك عيدك الله سعلا وش أولي كرم إيه تقال وحن قول الله بين بسيقك ولا كنت استأمنتك كمان عاملين بيري laakiin waa run badnaanta ay shartay bal fiir hata kuma kasoo u baaraya had waliga hada fikir fikirta murtad u noqoto oo gaal u noqoto oo dabanil ku noqoto ninkaasi jinsi ahaan iyo cirqi ahaan buu ku ogyahay abka abka abka adina marka qof muslim kasoo jeeda aad tahay saa darteed marka ay suurtagal tahay in wuxuu kugu baaqa noqon karaan kuma aaminayo marka ayaa la isku lugoy xataa kuwa maanta daba socdo waxaan idin leeyahay kuwa la isku lugaynin ah idinma aaminayaa idinma rabaan ninkii marka lagaga soo tegay yani maaragtay allah mustacaan baaduqi murtadka kale ah cusmaan la ohan jiray ninkaas wax aliyaala iyo wixii gaalo dhulka joogto dhan buu markaas soo kulmiyey wuxuu idin leeyahay saaxibu kitaabka futuux alxabash walikatrati alcaskar ciidankiisa farabadnaantiisa darteed wa dawaaif alkafara iyo wuxuu ninkaasi isu keenay lam yabqa fi mamlakatihi axadun ila ijtamacuu calaa xarbi lmuslimiin ninka boqortooyadiisa cidina ma harin ilaa muslimiinta dagaalkooda u kulmay dhammaantood gidi waxay isu soo ururteen muslimka ee la dagaalama yani waxa wey waxaad ka arkaysaa say isu urursanayaan say arrinku dhaboga yahay muslimiintii marka waxay yimaadeen wadi la yihahdo wadiga maaragtay dar halkaasaa marka imaamku ciidankiisa ku kala qaybiyey saddex qaybood buu marka afar qaybood buu ka dhigay cafwan caalam cad imaamku caalamadiisu way isku dhawaayeen innaga lafteena qolada hadda muqaabadada samaynaysaa takliidan من هذا التاريخ والصور أسنتها بين على مدى عين كاسة ومدى التاريخ ومرية إما رسال الله مستعان السماية على العدل الإمام كسماية وزير عبد الله أيو مارك سيما لحو قد نجي طبعا الكماركة صومالية لنك أتقرمي سانا أبرا مقابلية مريحانة ينمان كاسة مارك في تصى كشري على العصب وإمام كسماية وحنا ملحو قد نجي مكان عثمان مارك الجري إيو وما ذكروا فربضان بأيانا مارك الله مستعان نشأ الجريي أه الله مستعان لما تصفون على صدحات وإمام كتاجي oo isugu jira jaalle iyo maaragtay casaan wuxuuna madax uga dhigay nuur ibrahim qabaa'il markaa maaragtay u badan qabaa'ilkii maaragtay allah mustacaan nimanka la yihahdo isoo qabo cafarta ayaa nimankaana maaragtay madax loo ay ahaayeen raayada afraad waa raayadii imaamka imaamku markaa isagaa wuxuu doortay inuu maaragtay allah mustacaan يعني ما رأت عيدنك رجع وقف كيسك بدنا وقف قال لي هنسنا أيوة مركا إمامك دورتي إمامك نحدو كان هذا يقول نحن أصلا كده قال لك قال هذا هو كوي قناه dhexdu taagan yahay markaas iyana awoodooda hadda waxay isugu keeni doonaan marka waxaan in yar isku dayayaa imaamka calankiisu inaad sitay imaamka calankiisu waxa maalintaa ku qornaa baa la yidhi calankiisu waa caddaa baa la yidhi waraayatibaa baydaa raayadda imaamku waa cadday bitarafiha xamraa gacaladana waa ka cadday yani waxa weye inaan sawirno sama fiicnaan lahayn way caddayd gacaladana waa ka cadday waxa ku wareegsanay dhexda goobo dabada waxaa kaga taalay bismi illaahi araxmaan araxiim إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك نصرا عزيزا إيوه نصر من الله وفتح قريب إيوه كتب الله آيات ومارت شيخ يعني مارت كتب أولنا يغنى وانكرنا كتب الله الأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز إيوه وكان حقا علينا نصر المؤمنين إيوه إنا لننصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد إيوه ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون إيوه ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا مركب waxaa ka muuqata aayada fara badan weeye caalamkiina caalam weeye marka ama se farta lagu qoray far aada iyo yarana ahayd sheekha xataa caalamka qoray ee maaragtay kitaabada ku qoray waa lainoo sheegi doonaa insha allahu tacaala kadib goobadaas waxaa ku xigaya layn baa ku xigay aayaad fara badan ma wada akrin kara insha alla laynka ku xigayna ama laynkaa maaragtayna isna waxaa ku qornaa alam tara ila aladiina qiila lahum kufu aydiyakum waaqiimu kufu aydiyakum waaqiimu salaata waatu zakaa falamaa kutiba calayhim alqitaalu إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية آيات في سورة النساء سبك الله أنه حكبرنا حسنتكم بالحي القيوم وادعوا وحن مارك الله المستعان ورديه إذن كم بقينا لنا العلمية الله النور قيومك الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وحن حمارنا من يتجئ إلى يعني مالك هل مليا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صدر سمحنا وحققنا والآخرة خير لمن اتقى يوصل عليه النبع ابن آدم بالحق قرب قربانا صدر كأفرادنا وحققنا لمدن بي رمك الله تعالى كبرون الحرب إن باشرتها فلا يكن منك الفشل واصبر على أهوالها لا موت إلا بالأجل أدار الصومالية يحويه الحرب إن باشرتها بلالك هذا بحق شر فلا يكن منك الفشل فصليك كائما واصبر صبر على أهوالها بسيطة لنقصبه لا موت إلا بالأجل يعني ما إمريسي إلا وقت هذه موية أنا كأوحى كفر يشيخنا ليه آيات كاسية قبيلات يومئذ سيدي الفقيه الولي الصالح مفتي المسلمين سمينت مفتيقه له ولو رنشي أبو بكر بن مسعود الدين بن محمد المكنى بأرشونة أرشونة مارك اللي قلنا عليه تجري منك مارك فقيها مارك الله مستعان مجاهد خطيبك مسلمين تنوعها وحوليه مركو نفع شيخها سفيني لا لا يسير ولا يقعد ولا يقوم إلا إلا ولا يركب إلا وهو يدرس القرآن يعني وحوي مارتي ما قل يتنشرين وما يتاجشرين إلا سوى قرآن أخرية موية خبرك مسلمين توها إسلا رسكين شري وكان إذا طرع هدو مارتي صلاة جهرية هدو كتكينا في صلاة لا يقوم ما أخرين شرين إلا بآيات الحرب آيات كبناك والقتال يجهادك وما نزل يوحي سودك من الآيات في فضل الجهاد في سبيل الله يعني وحوى دني إمام وقتي تلنه في الجهاد لكم تشروا كون الجهاد كان يشرح لكن يلو الجهاد لكم تشروا على تسمعوا كتر على يعني وحوى مركي مارك وحى الله يسير وحى وهيسا هدي يلو الجهاد لكم تشروا ومدي بلوك ودروا لها يسوا ضدك والله بعضينا أذكى هذا شو طب العلم إيوه وأعتقد طب العلم لو لو بعيد لكن لكل مقام له مقال مركا وحوى وإن أبو بعض الجهاد في طريق بإيوه يعني ما أردت أمده وحي سكير كري ولا والبراغة أي وحي أمده إذا كده كده بك علمه يعني ولا استبرم دورا إن شاء الله ويحرمهم على الغطاء جهاز سؤال وزبرا بسم شيء آه طيب آه إمامكم مركز إذا كيف مركز أنت أوكرة بإنسيدين وفي صعبي إلا أوقاري وبالله إرادة كوبة meesha aad maaragtay waa laga gudbay arrin karaamaha baa dhacday weliba oo iska gudbaya insha Allah taala qiyaam ugu dharaanaya imaamku waa socday ilaa uu ka gaaray meel la yiraahdo amaaga idinkaa ka eegan doono khariidada insha Allah waa shaashada weyn bay idinka muuqataa yani odayadu ma filayn aad waa ka garayaan insha Allah laakiin dhalinyaradu way arkayaan biidni Allah ayib meesha amaaga ah ehelkeedu waa muslimiin walaba ufiirsa marka xagee ku taalla ahalkeedu waa muslimiin waxayna ku yiri maaragtay laakiin waxay ku hoos nool yihiin boqortooyada iska gaalada imaamkii markaa la filinayaan waxay yidhahdeen ina malika alxabasha macahu quwatan cadiima boqorka xabashigu awood badan buu leeyahy wakayluhu laa yuxsa ciidankiisa lama tiri kara yidhahdeen wa aabaa'uka wa ajdaaduka waalamiir aabbayaashaa iyo awowayadaa iyo amiir hebel iyo amiir hebel iyo sultaan hebel iyo sultaan hebelna iyo cid allaale iyo ciddii maaragtay dhulkaa boqor u noqotaaba lam yakun axadu minhum yaqsidu malika alxabasha ilaa baladihi wa maskanihi midnan ninkaa boqorka xabashida gurigiisa iyo maaragtay meeshiisa kuma aadi jirin halkaa waa isu taagaya marka xabashida markaa gurigooda iyo asalkooda marka xag u ah baytaamxara baytaamxara marka xagee ku taallaa yani waxa weye maaragtay waa yani maaragtay halkaa wey walaalku uu idin calaamadinayo ayib marka dhulkan xataa layska qaatay sababo leh ee meelo sokaana ka hadlaynaa herar iyo hawaadkii baan ka hadlan lahaa dhulkaas leh dhul ka shisheeya dhul islaam buu ahaa oo maaragtay laynaga soo gurtiyo laynaga fogeeyey alxaafid laakin maanta muqdisho waa laynagu haystaa maxaynu meelka laga sheegnaa ayib waxaan booran karaa marka inankii yidhi hadalkiisa aadka loo soo qaatay dadka qaarkood yihahda maxkamaduhu aada bay u kardarnaayeen markay yidhaahdeen adsadoona waa tegaysa asagoo dhulka yagi dhul islam buu ahaa in la tagana xaq wey ee waxaa la isweydiin karaa hadalkaasi siyaasiyan waktigaas seeba xikmadu ahaayo seebaan xikmadu ahay taayada waa laga niqaashi karaa waa laga hadli karaa waa laga doodi karaa insha allah laakin ka dhul ahaan dhul islaam ka dhul ahaan dhul islaam buu ahaa haddana waa yahay in maaragtay fursadii awoodii cududii xoog hadii loo helno waa la tegi doona insha allah iyagoo binaadir bay sheeganayaan si aynu muxaadaraadkeena dhamaan ku arki doona insha allah ayib waxay yidhahdeen marka nimankaa boqorada adiga ka horreeyey mid kastoo iyaga ka mid ihi wuxuu samayn jiray abnaafta beledkoodu iman jiray waa qaniimaysan jiray waana iska noqon jiray adigu laakiin anta turiidu taqsid almalik alxabasha ilaa watanihi boqorka xabashada dhulkiisa ugu socota walaala laa tuhlik almuslimiin muslimiinta halaajinin bay yidhahdeen maxay halaag u arkayaan iyagu jihaadka iyo maarata waxaas halaag u arkaan qofka hadduu iska daciifsan wax badan bu halaag u arkanayn laga yaaba qaar baa maanta halaag u arki kara in la yidhaahdo xamar yani hala iska difaaco gaalada waxay yidhahdeen imaamkii markaa muslimiintu wuxuu imaam axmed guri aljihaadu fi sabiili illahi ma huwa bitacbin cala lmuslimiin in la dartii loo jihaadaa muslimiinta wax dhibaataa kuma ah faqaala almuslimuuna muslimiintu markaa waxay yidhahdeen naxnu maa muraaduna ila aljihaad anagu jihaad waxaan ahayn dooninen waman qutila mina saara ila aljanna qofkii anaga naga mid oo la dilaa jannadu aadaya waman caasha mina caasha saciidan kii anaga naga mid oo noolaadaa wuxuu u noolaanaya isagoo wanaagsan يعني وحي نحن نعرف أن ملك النصرانية ونفسجد في قوة وكثرة وأنا أبنى منك أبقى كي أود بدن عيدا بدن هيسوه ولكن لا نقاتلهم لا بكثرة ولا بقوة حب إمارة أود إمارة ترى الناس ونقول لك الله ما إنه ما نقاتلهم إلا بهذا الدين دين تهم نقول لك الله ما إنه الذي دين كاسو أكرمنا الله به إلى أن نقول كرانيه هذا كان رضو في الصف وأضب مؤمنين أمارة ومجاهدين على الكوز آه. آه. dee dacwo iyo khayr iyo wanaag fara badan baa gaaray baan umalaynaya dadka laakiin waxay la tahay dadku inta badan ummadda fitradoodu waa wanaagsan tahay oo maaragtay allahu mustacaan khayr badan bay samayn karaan haddii laakiin qiyaadadooda ha hagaagto wey imaamku marka iyo maaragtay dadkii muslimiinta markay la hadlayeen nimankii reer amaaga magaalada deganaa nimankii iyana waa khushuuceen wa jacaluu masaaxiba fawqa ru'uusihim masaaxibtiiya madaxa saarteen wa adaafuhum imaankii iyo maaragtay ciidamadii masigeliy waa kalmuhum way karaameeyeen ودعوا لهم بالنصر إن إلهي أقر قاري ما ركبوا وما إلهي وقبريان والضفر على العباد قال رأيك أبكالان صدح شيء مستقريين كذا يوم ما رجع أقرأ وقبوري ماشا فصاروا إلى بابك يا شاب ما تقول لي الله صلى الله عليه وسلم قال لنا وقش كالعيان والشيخ لي إمام صاحب الفتوح العبش لا يمرون على قرية من بلد الكفرة إلا ويدعوها نفي المسجد وحذرك يتبدك وصل يبغض المحر ويكسر الرب مدين ماشي أسعد المصدر بيت عن حرها هذا هو أصبح أسعد ياب مقدين waxaan is oran karaa malaa waxay maqleen cusmaankii murtadka ahaa oo ciidan fara badan urursaday kaasaa maraa marka hore la rabaa in laga soo takhaluso kadib markaa baytalxara la aado laakiin gaaladu waxay iyana doonayaan khudadoodu in maaragtay murtadkana uu maaragtay halkaa ku ururiyo ciidan fara badan intaa isku daya inuu maaragtay muslimiinta sii difaaco gaalkii weynaa ee bayt alxara aadeen ciidan badan intuu soo urursado isna marka halka yimaado oo aan caasimada la isugu tegin ko muslimiintii marka magaalo ama tuulo ma soo maraan dhulkaasi ilaa waa baabiya dhulkay la siman ilaa yalakaasa dhulkooda looga geli jiray laa yamuruuna calaa qaryatin min baladi lkafra ilaa wayadacuuha nafsa nafsiya magaalo ma soo maraan ilaa waa fikiraan tawasaloo markaasi waxay gaareen baaduqi min gayri tartiibin walaa nidaam iyagoo maarata hab qara baa soomaali ku macnayd iyagoo hab qara ay markaa gaareen waka allahu mustacaan iyaga iyo markaa magaaladaana waxaa udhexeeyey webi weyn baa markaa udhexeeya waxa ugu horeeya oo markaa soo gaaray wasiir caballe ciidankiisii baa soo gaaray oo marka aynu tilmaamnay in maaragtay allahu mustacaan isagu maaragtay raayo gaara haystay dad fara badan oo maaragtay allahu mustacaan mujaahidiinna ay la socdeen oo qabaylka soomaaliyaad garanaysaan marraxaan iyo abarmagaadlaya marka ay la socdaan nimankaasi marka waxaan isweydiinayaa may sugin ciidanka intii kale soo in lada suga ma ahayn intii kale ma sugin markii ummadda waxay isku qaadeen weligeeda ka tabaabay faxamala almuslimuuna xamlata rajulin waaxid sidii nin keliya u dagaalamay mar keliya meesha isugu qaadeen wakhtalada aljeesh bijeesh sheekhu wuxuu leeyahay labada ciidan baa isdhex galay gaalada iyo islaamka webiga bay ka tallaabeen nimankaas wasabarat alxabasha xabashadii marka oo diyaar ahayd oo laakiin markii hore islaa webiga laydinma soo dhaafi karo waxaan isweydiin karaa shajaacadooda aad soo fara badnayd yani waxa weeye nin halkaa leeb lagaga soo tuurayo oo webiga dacalkiisa kale kasoo gudbayo oo faraskiisii iyo maaragtay dabaashiisii iyo ciidankiisii iyo kasoo gudbaya waa geesinimo ama badan weeye iyo jihaad jacayli حبشتي واصبرتي وشيخي وصبرت الحبشة اللئام حبشتي مارتي الليلتي واصبرين على قتال المؤمنين بيكو صبرين ساعة ثم انهزمت ميمنة الكفرة قال هذا مكان نعود بالقال الشديد وصبت أهل ميسرتهم نعود بالإحرى لكن أكيسي من روض اللي يرادوه سكريا ومركا وضيب أدريا هجامنية منك على وأركد وأنا مرض وملكم اللي قد بدونا إن شاء الله تعالى وصلين في مكة وحاكوبتي يعني مارتي ذلكي إيا مارتي إيضا بعيدا لو قلت لك in maaragtay ciidanka muslimiinta o dhan u difaaco bay keligooda iyagoo isku qaadeen kadib waa soo laabteen wabagii haddana dib uga soo maaragtay tallaabeen iyagoo ciidanka kale muslimiinta sugaya markaasaa gaaladuna maaragtay allah mustacaan ee aad dad badan uga laayeen webigiina dad fara badan markaa nimankaas ay kaga shahideen oo kaga qarqooneen ko markaasaa intii kale ciidankiisa soo gaareen markaasaa imaamku ciidankiisa haddana kala qaybiyey qoladii maaragtay allah mustacaan wasiir cadal leh yani waxa weye maaragtay mar kale dagaalkii galeen haddana ilama iyo laba cisho istigta ay dagaalka ku jireen maalin kastabana qoraxda u kala dhacda way dagaalka taab istaagayni sidoo kale qaybihii kalena iyana sidoo kale u dagaalamayeen ilamaa qoraxda u kala dhacda mooye dagaalka taab istaagay marka waa laba cishaa la dagaalamaya weliba qoladan hore ee markii hore soo gaadhay waxaa ohan karna sad cishay dagaalamaya waxaa markaa ku batay muslimiinta guud ahaan maca imaamkoodii dagaalkiiba aad iyo aada ugu adkaaday yani waxa weeye maaragtay aad baa dagaalka ugu adkaaday markaasaa dadkii isqabqabsadeen yani saddex cishaa la hor istaagay markaa dhaqaaq waay maca imaamkoodi nimankii dee ka socday maaragtay khatarta ahaa markaasaa waxa markaa isqabsaday labadii qolo ee ciidanku ugu badnaa ayaa markaa qoloba qolo tuhintay waa nimankii la ohan jiray soomaalida qabiilatu soomaal iyo nimankii la ohan jiray qabiilat alcabar cabarta iyo soomaalida soomaalida markuu sheekh ka hadlayo wuxuu leeyahy qabiilatu soomaal haddana imse qabiilo wey waa qabiilatu soomaal markaa iyagoo faracyo kale lahaa weye markaas laakiin hadda waxa qolona qolo shaqo kumana sida laynoo wada wey markaasa waxay yidhahdeen nimankii maaragtay cafarta waliba xarla maa yakshifuna ilaa qabiilatu somaal waxaa nagu adkaan weyne waxa weye nimanka soomaalida aw markaasa soomaalidiina waxay yidhahdeen ma yakshifuna ilaa qabiilatu xarla waxaana kashifaya waa nimanka imaamku markaa ciidankii saddex buu kala qaybiyey marka soomaali waa la isu soocay mataan cusmaan baa oday looga dhigay yani waxa weye maaragtay xarlana waa la isu soocay suldaan maxamed baa oday looga dhigay sheekhu imaamku markaa ciidan uu doortay oo iyagoo dhan uu ka doortayna yani waxa weye maaragtay ciidan saddexaad buu ka dhigay markaasaa la yidhi markaa dagaal kala qolana bidixdaa la geliyey qolana midigtaa la geliyey dhowr cishayaba markaa dagaal ku socda maalin dambena dagaal ku socda cafan maalinkai afraada ayaa waxaa soo gaaray oo yimi boqorkii xabashid wanaag sanad wanaag sanad baa markaa yimi oo wata ciidanaa la koobi karin gaalada waxay isu keeneen maalinkaas lix iyo toban kun oo fardoolay ah iyo laba boqol oo kun oo lugaha ku soconaya muslimiintuna waxay wataan shan boqol oo faras iyo labiiyo toban kun oo nin waa laba boqol oo kun oo nin oo hortaagan labiiyo toban kun oo nin muslimiintu markaa waxay damceyeen inay maaragtay allah mustacaan soo imtixaamaan markay arkeen cadadka aadka u fara badan leh oo ay maaragtay meel buura ay dhabarka saaraan alxaasil wax la isdaba socdaba waxaa maaragtay allah mustacaan meeshaas ka dhacay in la isugu yimaado meel la yidhaahdo shimbira guura marka shimbira guura ma soomaalida sheeka kolley muqadimada ninka iskale kitaabka kan wuxuu ku qoray aflaatiin aflaatinka uu ku qoray marka haddaan siduu yahay u akriyo waa shimbira kura marka meeshu meel magac soomaalidana waa noqon kartaa oo shimbira gura la yidhaahdo meel magacaas ka duwanna way noqon kartaa laakiin alxaasil meel caynkaasa ayaa maaragtay dagaalkaasi marka uu ka dhacay dagaalkana waa dagaalkii ugu taariikhisanaa dhex mara baan oran karaa taariikhda inta ololaduhum iyo bosla iyo rag adag tahay ma soo kala durugtaanaya komishinka yani waxa weeye dagaalkii ugu khatarsanaa ee ka dhaca yani maaragtay muslimiin iyo gaalo dhex mara wey allahuma mustacaan calaa ma tasifuun salaadda maxaa ka dhigan ayib dagaalkaas waan dhamaynaya insha allahu tacala sida u dhacay baidnillah idinna waad safraysaan insha sheekhu marka imaam axmed gurey ciidankiisa waxaa na saddex dabad buu qaybiyey soomaali waa la israaciyey nimankii cabar la ohan jiren waa la israaciyey ciidanuu doortayna markaa sheekhu isna goonibu maaragta uqaatay wey sida la isu raaraaciyena markaa waxaa kalifaya doodaa markaa dadka dhex martay wey qolada midigtaa la dhigay qolada bidixdaa la dhigay imaamkuna markaa raguu doortay oo maaragtay allah mustacaan fardooli u badan iyo qabaa'ilka soomaaliyeed qaar ka mid sida qabiilada harsiga la yidhahdo oo kale oo sheekhu iyaga si gaara u doortay wala ay tiraba yaraayeen iyo maaragtay yabaraha qabiilka la yidhaahdo ayuu imaamku wuxuu ku daray ciidanka dhexda markaa taagan dagaalka waa bilaabmay laba boqol oo kun iyo labiyo toban kun maxaad ka malaynaysaa marka wuxuu imaamku leeyahay sheikhu leeyahay kana almuslimuuna mitla shaamati albayda muslimiintu waxay ahaayeen sidii yani shaam albayda maxaa la yihahdaa fi jaldi tawb dhibic maaragtay cad oo ku taala yani maaragtay dibi madow ku taalla e waana runtii laba boqol oo kun iyo labiiyo toban kun ninkiiba intaa kusoo hagaagaya taqriiban labaatan ninkiiba waxaa kusoo hagaagaya qiyaasta labaatan baa kusoo hagaagaysa gaalada iyana waa isqaybiyeen awoodoodii oo waliba nimanka tigrayga u badanna dhexday dhigaan oo waxay ku beegeen imaamka dagaalkaasi markaa wuxuu socday saddex cisho oo mutataali iminka muslimiinta hore u dagaalamayay weliba qaarkood saddex cisho oo taa ka horreysay laba cisho ayaa sida imaam saaxiibka sawir xabash uu dhigayo wuxuu leeyahay yani waxa weeye laba cisho muslimiintu fardahooda kooraha kamada aanay dejin yani ma aanay misanin labada cishona yani waxa weye dama haddaan koorihiiba faradka laga dejin cuntana ma jirto cabitaana ma jiro wey alxaasil gaaladii xooga waxay saareen maaragtay dhexda dabcan midigtay dhinacina xoogay saareen waxaa markaa dhacday in maaragtay muslimiintii la isugu keeno dhexda la isugu keeno oo markaa dagaalkooda uu noqday dagaal oo dhexda un ka jira bimacnaa kuwii koonahana dhexdaa la keenay kuwii koonahana iyana dhexdana la keenay iyaga iyo maca imaamkoodiiba dhexdaa la geliyay markaasaa weliba xagga dambe ee maaragtay barigana waxaa laga dhigay ciidan gaaladu leeyihiin macnuhu markaa waa maxay mana baxsan kartaan halkaasaana ku jiraysaan ilaa ninkii gaalka ah uuba yiri axmed bur ayaa la dinay in la qabto yaan la dinaya waa in la qabtaa alxaasil dagaalkaas oo muddada intaa leeg socday xaasilkii gaalada ilaahay subxaana caza wajalla waa jebiyey waana laga adkaaday nimankii gaalada ahaana tigrayga oo keliya sheikhu wuxuu leeyahay qutila yani maaragtay allahu mustacaan min tigrayga waxaa laga diray buu sheikhu leeyahay yani maaragtay toban kun ayaa tigrayga maalinkaa laga dilay iyo laba iyo sideetan yani maaragtay allahu mustacaan baa diri toban kun iyo laba iyo sideetan baa diri halka muslimiinta laga dilay oo ay ka shahiideen shan kun macnuu markaa waa maxay awalba laba iyo toban kun iyo shan boqol bay ahaayeen shan kunna waa ka shahiiday bimacnaa taqriiban dad baa markaa shahiiday dad baa markaa shahiiday gaaladii waa carartay waana la baacsaday imaam axmed gure markaa wuxuu yihi nimankanaan dabagalno waayo mar haddii ciidanka ay isu keeneen laga adkaaday inaadun dabagasho oo aad maaragtay ilaa bayt amxarato oo caafimadooda aad duunbaa kaa xigtay laakiin dadkii baa sheikha ku amar diiday waxay yidhahdeen waxa nagu dhacay waad aragtay oo dhibaato ah halkaa dhaafmeen waa noqonayn sheikhu imaamku markana aad buu uga xumaaday laakiin wuu u garaaday oo de in loo garaado xaq ba uleyay yani waxay muddo intaa leeg bay soo socdeen oo maaliba meel dagaal ku qabsanayay oo ay dagaalamayeen oo jihaabayeen oo iska dhicinayeen haddana dagaalka culusna waa galeen shan kunna waa ka dhimatay intaa ka dhaawacmi kara markaas shan kun meeshay dhimatay laga yaabo da in laba kun hadday doonto ay dhaawac waxaa markaa dagaalami karaaba o iska yaryihiin taqriiba aad bay iskaga yaryihiin laakiin imaamka jihaad jacaylkiisa iyo maaragtay adkaysigiisa iyo tabarkiisa ayaa ku kalifay weliba maalinkaas wacdaraha isagu uu muujiyey ayaa muslimiinta u noqday adkaysi u noqday marar baa muslimiinta joogayay markaasuu maaragtay fariisanay markaasay damcayeen inay qaadaan markaasuu tiindo u watay maaragtay dhisay oo halkaa ka tegi maayo markaasay xaggay uga tagaan imaamkooda markaasu waxay ku kasbaanayeen inay markaa isku xeeraan oo markaa ay dagaalamaan alxaasili markaa waa laga adkaaday waa macrakada ugu maaragtay xooga badnayd intaa wixii ka dambeeyey marka waxaa bilaami doonta baacsigii boqorkii xabashay sida loo bacsanayo darsigaana dambeenu ku arki doona insha allahu tacala oo maalinba tuulo u tegayo oo ilaa maakasara iyo suudaan magaalooyinka ku yaala la degi doono ayuu saa ku tawafi doonaa inankiisaa qaban doona markaasaa bortafiisku iman doonaan oo la badbaadin doonaa maratay mamlakadaas yani waxa way maratay christanka ah darsigeena caawa insha allahu tacala kasan kutoosin doonaa biidni illah marka yaa ikuwa waxa weeye kitaabkan oo kale wuxuu ubaahan yahay nin raganimada hadduu jiro oo tarjami kara in af somaali lagu tarjamo way fican maya waa yaman sheekh sheekh waa yaman axmed gurey axmed gurey ma soomaalila baa la yidhi mise waa cid kale axmed gurey waa laysku haystaa laakin waxay u badan tahay min soomaaliya ana waxaan ku ganacsana min soomaaliya ka laakin inaga waxba waxaasa inoo samayn maayaan walaa axmed ninkaasi ma soomaaliya ninkaasi ma maaragtay waxba inoo samayn maayaan hadda waxa keliya igu xambaaraya inaan qabailka sheeg sheego waana sheeg sheegi doonaa ilaa aakhir kitaab insha soomaalida cida kama maqlaan doonto biidnillah waa lagu soo kala horeyn doonaa jihaadka insha ayib yani waxa weeye aan u sheeg sheegaya dadka inay tashjiiciso oo ummaddu ay fahamto taarikh ka bedelan taarikhdan qabaliga ay helaan taarikh ka bedelan taarikhdan qabaliga ah ee amxaro loo kala tartamaayo inay ummaddu leedahay taarikhtaa ka bedelan oo la rabo inay maaragtay jihaadka safka wada galaan oo ilaahay diinta subxana caza wajalla ay xoogeeyaan maalin bana dee ummaddu ma wada dagaalantee qolaa ilaahay subxana caza wajalla usoo bixiyaa eh dadka hadda gaalada la dagaalamaya ee jihaada ay amxaarada la dagaalamaya sidan oo kale looga taarikhayn doonaa in la xoogeeyo la quweeyo laga baxo waxaan iska maaragtay aan macnaha badan ku dhisnayn ee reebel baa sidana iyo reebel baa caynkana wax caynkaasi laga buskado oo nin samada kasoo dhacaya ma jire oo aan abtir lahayn ninkii ilaahay diintiisa u jihaadaya cadow iska bixinaya ninkaas in la dabagalo ninkaas in la dabagalo insha allahu taala jazakum llah khayr baraka allah fiikum وأحسن الله إليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته